dhawaataan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhammaantiisu wax wanaagsan eroris suban kusoo dhawaada wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan wargeysada kale ah the daily nation iyo sidoo kale wargeyska deestaanadha hoose xubniba halka si toos aad ogala socotaan una dhegeystaan qeybaha dambe dhegeystayaashan fursaddu siyaasa ay kusoo kaakicin kuwa baristeen dhammaantiisu wax wanaagsan ayayna leeyahay halkan saaka wargeyska wuxuu qoraya dabcan guddiga doorashooyinka xudaha i e b c yuruba waxda dambibarista dalka ayaa isku dhagan imikan kadib markii saddex muwaadin u dhashay wadanka venezuela wadanka markaas ay soo galeen kadib casumaad ay ka heleen waa kuwa loo yaqaano smatmatics international oo kuwa u xilsaaran guddiga doorashooyinka xuduud waa doorashooyinka wadanka warqadaha daabicatoonka dabcan warqadaha daawacadkooda iyo sidoo kale kombyuuteradii agabyadii waxaa ligaasoo dhan oo soqabsa waxaana markaasi warbixin horaan u qoray musuwaraaq oo kaga codsanaya in lix bilood fiisa lasiisi iyo cabdulaahi cabdi maxamed oo markaasi qeyb ka ah ama sidoo kale u weyn kuwa loo yaqaan stimles inlimited waa kambani markaasi xiriir ama wada shaqeyn kaga dhexeyso kuwa markaasi kantaraaska ee guddiga i b c ay siiyeen somatic dhegeystayaal oo halkaasi wadanka griiga warqadaha kaga soo daabacay iyo agabyadii wixii dhan loo baahnaa ee guddiga doorashooyinka shakhsiyaadkan ayaa garoonka gegida diyaaradaha ee jomo kenyatta ama j k a lagu qabtay iyadoo markaasi sheegeen inaysan haysanin waa dalkusoogalka wadanka viisaha iyo sidoo kale inay markaasi waraaqya ama agabyo kala duwan ay wadeen kuwaasoo lagu sheegay in aysan wanaagsaneyn ama sidoo kale aysan cadeyntii ama nidaamkii ama hanaankii la rabay inay loo soo maro sidoo kale kumaysan dhejisnin dabcan astaanta guddiga doorashooyinka xududaha i e b c sida markaasi waaxda ama ciidamada halkaasi ka howlgada garoonka gegida diyaaradaha ee j k i ay sheegeen halkan warbixino kala duwana lasoo saarana halka jubukati ama i e b c ninka ugu weyn oo asaga uu tilmaamay uu sheegaya in shakhsiyaadkaasi ay ka tirsan yihiin sidoo kalena ay haystaan dalkugaalka laakiin ciidamada booliska ayaa taasi iska hor istaagay uu leeyahay kuwaasoo lagu sheegay in ay cagajugleen iyo weliba dhibaatooyin ula kacay sida jabukati waraaq ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c ay soo qoreen ay ku eedanayaan dabcan qaabkii raggaasi loola dhaqday laakiin ciidamada booliiska warqada ay soo dhigeen ama warqada ayagana ay soo dhaabaceen ay soo dhigeen ayaa lagu sheegay in raggaasi ay wadanka soo galeen iyadoo ay sharcigu aysan haysanin ama sidoo kale baasboorkooda uusan saarneen fiisaha dalkusoogalka halkaas ku sheegeen inay tahay mid qalqala gelin karto nidaamka doorashada iyo weliba warqadaha ay wateen hoosan hoostin calaamadii astaantii loogu gartay ama lagu garanayay guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c halkaas ayaa iminkan dabcan isqabqabsi xoogan ay ka taagan tahay iyadoo la sheegayo inay wax badan markaasi rabeen inay qaribaan ama sidoo kale ay dhibaato ku keenaan doorashooyinka i e b c wafukati oo jabukati wuxuu sheegayaa in raggaasi ay ku taquseen qaabka digitaalka ama qaabka systemka dhegeystayaal oo arrimaha networking waxaa loo yaqaana dhegeystayaa ee si dhow ay kaga caawinayaan oona dawan aada ugu soo takhasuseen takhasuskoodana u yahay qaabta teknolojiyada dhegeystayaa sida wargeyska saaka uu qoray halkan halkan ayaa laisku haystaa iyadoo dhinacyada kala duwanay siyaasadda raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto aysan ayagana meeshaasan ka marneen doodaha iyo weliba qeybaha imikan ay habada iskugu marinayaan oo dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka wuxuu leeyahay dabcan u daya shaqada jabukati waa dabcan ula jeedaa guddiga doorashooyinka in howlahooda ay qabsadaan oo si dhowna markaasi ay waxda waaxdaasi si dhow ay ula socdaan waxooda ay ku dhow ay kusoo gebagabeeyaan iyadoo maalmo keli ay ka harsan tahay doorashada halka raila odinga uu leeyahay dadkii ayaa markaas imikan dabcan duulaan xoogan ku qaada iyadoo dabcan nidaamyo kala duwan ama sidoo kale nooc kala duwan ay rabaan inay ku boobaan doorashada wuxuu leeyahay waxay rabeen inay hagaajiyaan laba milyan oo codbixyaal inay nooga sii horeeyaan iyadoo doonayaan in qaab farsamo ah dhicitaan ay ku sameyen waa sida raila uu iminkan ku andacoonayo uu ku qaylinay laakiin wuxuu leeyahay ciidamada ayaa ka hortegeen oo qabteen warqadahaasi waa dhinacyada markaas iminkan aada xiiso kala duwan u saylinayso iyadoo gabagabadii afar iyo toban maalmood ay ka harsan tahay sida dabcan doorashooyinka xududaha i b c khubarada dhinacyada dhanka siyaasada kuwa ka faalada ay arrintan sheegeen inay xasaasiyad xoogan dhinacyada kala duwan ka kala qaadi doonaan doorashada natiijadeeda iyo weliba qaabka iminkan dabcan loo faragelinaya guddiga doorashada oo ah kuwa markaasi madax bannaan waxaana iminkan noqonaysaa qaabka wadanka ay doorashadan u kala soconayso iyo weliba warqadahan iyo weliba dad shakhsiyaadkan iminkan soo wadanka soo gelayo iyadoo horaan aysan markaas aysan soo shaabixi jirin kuwa wadamada dibadda ka imaada waqtiyada doorashada dhegeystayaal sida wargeyskaasi akaalkan uu qorayo iyadoo gacmo fara badan iminkan ay faraha ay kula jiraan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c laakiin hal farta ama farta keliya jubbukaati ma shaqeynayso laakiin fara badan ama fara badan ayaa halkaasi kula jiraan ayuu saaka wargeyska leeyahay wargeyska halkan wuxuu leeyahay azmiyo la umoja raila odinga wuxuu leeyahay dabcan ma qabantoon ma kama qeybgeli doono dabcan dibeedka wadahadalka ama wadadoodaha ee markaasi la filayo maalinta berito in wadanka laga qabto isagoo markaasi shalay qaab qoraal uu soo saaray ku sheegay inuusan kula doodi karin william ruto nin markaasi uu sheegay inuu burcad yahay sidoo asaga uu tilmaamayo ama raila dabcan uu ku sheegayo madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu ku leeyahy in mutinkaasi usan kala qaban karin howlalka ama uu sheegayo in uu shay in uu town ama mitin uu qaban doono oo qeyb qaab markaasi platform ah oo dabcan dabcan dadka qabanqaabayaasha uu kaga codsaday inay ku qabtaan laakiin wuxuu sheegay in doodaasi uu marna uu kala qeybgeli doono madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay in hal maqaam aysan wada istaagi karin taas uu ku sheegay inay sharaf darre ee ku tahay waa sidoo asagoo dilmamay waxaana u muuqataa in uu markaasi liidayo laakiin siyaasaddana weli waa lagu kala horeeyaa oo halkan waa shakhsiyaadka markaasi ugu cad madaxweyne ku-xigeenka iyo raila odinga oo markaasi labadaba aan kala liidin dhegeysta sida wargeyska bogiisa saaka lixaad uu qoraya wargeyska the standard wargeyska saaka halkan sidoo kale wuxuu qorayaa jubukati kinoti waa dabcan waaxda dambe baarista dalka iyo asxaabta kale ay iminkan ishaystaan dhegeystayaal haddaba maxaa iminkan markaasi laisku haystaa waa qaab hadda markaasi aan kaga waramayn dhegeystayaal iyadoo markaasi la xiray shakhsiyaadkii ama kuwa markaasi wadanka soo galay kuwaas la sheegay in ay xiriir markaasi la leeyihiin sanadkan ama xiriir doonaya inay la yeeshaan sanadkan ama fargelin ay ku sameeyaan doorashada sanadkan dhacaysa labada kun labaiy labaatanka habkaasi qaab qoraal oo weeraro xoogan kala duwan laisku qaaday waana qudiga doorashooyinka xuduudaha i b c waaxda dacwad soogida dalka oo markaasi eedeen xoogan isu kala jeedinayeen iyo warqado fara badan ay soo daabacayaan kuwaas lagu sheegay dhinaca kuldin isku kala cambaareynayaan halka guddiga doorashooyinka ay cabaareynayso waxda dambe baarista dalka ku sheegtay in markaasi cadaalad aysan ahayn sidoo kale aan wanaagsaneyn hab maamuuska shakhsiyaadkaasina sidoo kale aan la raacin kuwaas la doonaya in lagu tixgeliyo iyadoo ay guddiga aibisay sheegayso in ay kaga taageeraan dhanka teknolojiyada oo shakhsiyaadka saddexdaasi ay ku taqaseen shakhsiyaadkaasi wadanka waxaa markaasi soo geliya leeyahay saddexdaasi oo warqad marka hore qoray oo kaga codsaday waaxda dabcan immigrationka ee dalka maxamed waa dabcan cabdulaahi maxamed cabdi ayaa markaasi kaga codsaday in shakhsiyaadkaasi ay soo noqdo isagoo kaga shaqeynayo as a dabcan xiraaqaad ama xiriir oo uula leeyahay kuwa markaasi warqadaha daabacaadkooda ay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ee u siisay qandaraaska waxaa maxamed oo kaga codsaday taarikhda ilaa inta ay sii joogayaan si ay markaasi uga howlgalaan kuwaas loo ogolaaday sida qaab qoraaleedka ay tilmaamayso sheegaysana in shakhsiyaadka ay soo galaan dhegeystayaal wargeyska ayaa saaka saa qoraya dhegeystayaal how moysetol anhuru as a successor dabcan waxyaalaha markaasi dabcan iminkan asana wargeyska saaka uu qorayo sidee markaasi uu dabcan u salballaarsan doonaa yacni uga guulsan doonaa ama uga guuleysanayaa qaabka horaan uu moy u rabay in uu markaasi uhuru uu dabcan uu xilibka markaas uga wareeyo waqtiyadii asaga uu doonaya moy laakiin taasi aysan dhicin haddaba moy wuxuu markaas isaga waqtigii uu rabay oo goolkiisa ama yoolkiisa ay ahayd keliya sidii uhuru kenyatta xilka uu u qaban lahaa laakiin waa uu qabtay wixii markaas wargeeska saaka halkan uu qoraya waa burgiisa labaad saddexaad dhegeystayaal waxaa halkan wareyse kala duwan ay bixiyeen sida linjiru oo markaasi aada u xasustay waxa markaasi oo uu sheegi jiray moy oo sidoo kale kugu dardaarami jiray in markaasi siyaasadda cidna aysan la dhalin i don't want the name of kenyatta inuu markaasi ma rabo in magaca kenyatta uu burburo ama magaca kenyatta in la waayo laakiin waxaa raba magaca kenyatta waa in qeyb siyaasad xoogan uu ku yeeldo waa in baaxadiisa dhulka intay la dhantahay uu qabsado dhulka sida uu halkan wargeyskasa ku qoray mooy ayaa sidaasi ku yiri waxaan u baahanahay markaasi uhuru kenyatta waana qofka shakhsiga ah inuu markaas xilka qabto mooy ayaa la sheegayo in uu kaga dhabeeyey in uhuru kenyatta xilka dabcan uu u saaro ilaa heerka imika uu kasoo gaaray taasoo markaas maqaam uu asaga rabay intuusan dhimanin inuu gaarsiiyo uhuru kenyatta oo xisbiga dabcan oo markaas qoyska uhuru kenyatta waa kenyatta dhegeystayaal halkaasi haddaba asaga uhuru yaa asagana markaasi guuleysta ama guushan imikan asagana markaasi uu doonaya inuu ku dirqiyo mise in uu saaro cadam waxaan ula jeeda madaxweynaha uhuru kenyatta haddii asaga markaasi lasoo qaraqabtay dadaal fara badan loo sameeyey asagana imikan yuu dadaal ku sameynaya oo in xilkaas markaasi uu qabto sida wargeyska saaga fogiisa labaad iyo saddexaad uu qorayo dhegeysta idaacadda star f m codso gobolka qoybar ay dhageysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal subax wanaagsan erari suban soo qabso wargeysada kadibna ka akhriso halkaasi qodobada markaasi kala duwan ee markaas ay soo saarayaan dhegeystayaal afar iyo toban maalmood ee doorashada ka hartay ku tirso gacmahada maaha dhegeystayaal sidii hore waa iminka gacantaada ku tirsan karaysaa waa dhihi kartaa maanta waa ayaama maanta waa isniin imisaa ka hartay bishan ka jar oo shan maalmood ee soo hartay maxaa kuu soo haraya waqti maalmo kaliyaa kuu soo hartay iminka waa kala ogaan doontaa ciddii gabanaan ku noqon doonto ciddii senata ku noqon doonto ciddii xildhibaan ku noqon doonto mise m b ciddii wumareeb ku noqon doonto wakiilka dumarka ciddii m c a ku noqon doonto cid madaxweyne ku noqon doonto maalmo dhow ayaad kala ogaan doontaa dhegeystayaal wixii lasoo buqbuuqa wixii las dhaanta la ciyaaray iyo wixii baabuur dadka lagu wareeriyo waxaasoo dhan uha la kala bixi doonaa dhooba idhaaya loo kala bixi doonaa iska orad qof walba nasiibkiisa waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhammaantiin suwax wanaagsan aynan leeyahay meel walbaa joogtaan naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal qaadka telefoonka baldhegeysyaasha saakasi ay kusoo kaakaceen ee ku waabariisteen maxaa la hadlayaa saaka maxaa deegaanada laysla dhexmaraya maxaa cusub maxaa markaas dee qaryada tuulada saaka ka cusub adiga dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta hore qadka telefoonka ku jiran siinayaa soo dhow sax wanaagsan walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow waa dhawaha yuusufaka daaji aadan ku salaamaya walaalkii magaceyga cimraan etoobiya kaasatani maxaa waa mafaham soo dhow imraane
waa dhawaha walaalkii soo xanaagsanaan kule halkaas saa ku suganaa isku socodka gaadiidkii ganacsiga waxanusi ilaahay ugu tirgalay oo kor socdaan yuusufo maqalka idaacaddan si waxaan unoo soo gaarayo qorax soo dhawaan kule mar loo haddana si saxad ahaad wada maasan tahay waxay ku maasan tahay gabadhaasi xigaa kale qadka telefoonka si wax wanaagsan soo dhowo walaal magacaaga asalaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu rashiid fumaani soo dhowo waa dhiwa walaalo aad baan u fiicna walaalo haye saaka maxaa hadlaysaan maanta waxaan hadal lahaynaa aniga maogtaa u d aan nahay aniga waa shardhabanhaya maanta maxaa yeelay duqur rayla waan arkaya waa cararaya waana afar sac aan shimbaynayna afar sac
haye
adag waa soo fiicna walaalo aad baan nabad baan qabaa iskuulka waa la aaday meel kasta shaqo waa la kala aaday waa la fiicin yahay walaalkay
aad iyo aad aad baad maqsan tahay rashiid bumaan uu maasan yahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal subax wanaagsan walaal magacaaga shukran binti caddey soo dhow saa ka waran deegaanka maasha allah dhagaxlay goobtaan ka joogo faahfaahin hadinkaasi bariga caafimaadka amniga waa okay wax qaylo booq ah maqlo ma jirto alle subxaana watacaala suu ugu talagalay hadaleenta ugu weyn doorashadan lasoo dhaweynayo oo bishii sideedaad iyo bishii sagaalaad ay raashin la qaadeen hadda hal mar lawada siinaya qaxootiga ma garad aye
aad baan ku salaamaya aroori wanaagsan insha allah aroori lamid abinti waa mahadsantahay xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum raxmatullahi wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magaca maxamed xaga dheere maxamed xaga dheere ka- iska waran saaka joog maasha allah alxamdulillah na waa lagu barye biyihina waa lagu dhaafsaday arigina waa lagu daraysa quraacdina waa lagu duwanaa insha allah maasha allah xaaladaha oo dheg dheg xaaladaha deg deg madaxweyne ku-xigeenka aan taageersana insha allah juwaa leena maxamed madaxweyne ku-xigeenka insha allah waa tahay aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
halo waxaan ku salaamaya subax wanaagsan
carab xariha qaxootiga baabo Xa- xariyaha qaxootiga soo dhowow saaka see lagu yahay bismillahi alxamdu ifo halkan kaga bari aadaa looga barwaaqaysan yahay waa laladan yahay waa la- qaboobaa jira saaka maasha allah haye
insha allah waa idin salaama satiin sugihiina dheg dheg tamaam wuu mahadsan yahay carab xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu saaka ka warama deegaanada alxamdulilah xaliimisalaadna dheer atonship maxaa cusub saaka xalimoy
wallaahi maasha allah ilaahay waana jecel yahay nabadan kusoo kaani kasiilaha waa fiijinha dusi waa la jiraa isguul waa la jiraa xamaal nin walba waa wataa alxamdulilah nicmo ilaah u noo saaideen leenahay aad baad mahadsan tahay xalimo xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow star f m soo dhow walaalaan ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed ejey madhow maxamed xuseen madhogo
alxamdulilah ka waran saaka codkaad u hooseeya sare u qaad fadlan
haa nabad baan ku baraysana alxamdulilah ilaahay waan soo kaakiciyey haye sheegu sabeyn alxamdulilah waan
aada mahadsantahay madhogo xigaha kale star f m soo dhowow
halo asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa sulaymaan tanarifa suleymaan tanariba ka waran saaka abow tanarifa dhankaan ka jooga nabad baa naga cusub jiiraanka iyo intaan ogyahay nabad baa lagu soo kacay alxamdulilah nabad baa ku waaberisanay ji saaxiibayaalka walaalaha meel ay joogaan bu waxaan leeyahay si wax wacan oo wanaagsan ka kaca soo kaca ama si wax wanaagsan baan kuleeyahay walaalkey aada waa mahadsantahay star f m an ka xumaa dhegeystaasi qudurba qadku kasii baxay xigaha kale qadkaan siinayaa isagana si aan u ogaan bal deegaanka tuulada ku sugan yahay qaryada maxaa ka cusub walaal soo dhowow
helo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
yuusuf aad baan kuu salaamaya magacayga angelina waaye dowladdegaanka soomaalistooda qaasatan imcaan faand angelina mise anzelina
anzelina okay anzelina haye
waashaala halkan kaaga sugana waxaad aleyni kama jirta jawi aada u degan yahay mafahan haadiyaan ugu horeynta adigan kuleehay sax wacan oo wanaagsan muslimiinta dhammaantood maxaa leeyahay sax wacan oo wanaagsan walaalkay mar labaad dimisadaas waxaan kuleehay subaxda ku wacanaato aada waa mahadsan tahay gabadhaas anzelina way mahadsan tahay ayaa kale qadka telefoonka soo dhow walaalaan ku salaamaya si wanaagsan calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Wa- dhekabuure way saacib waa dheg maxamed dhekabuure miya haa haye maxamed tawane soo dhow saaka
maasha allah boqolkiiba boqol aaday u fiican tahay haye
wax kasta dhammaan si rabbi ugu ugu talagalay kukala socotaa waa sax
marka wadadweynaha waxaan u sheegayaa meel kasta ay ku sugan yihiin doorasho diyaar waaye nin kasta ilaahay ha laga cabsoodo waa sax
amnigana aad ha loo ilaaliyo Star f m na ha noolaataan leeyahay adna waan ku salaamay xareef cumar waa mahadsan tahay ma- deeqa dhekabuurey maxamed tawane xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow asalaamu calaykum yuusuf bakar waalaikum salaam waraxmatullaahi barakayaan ku salaamaya in badan saaxib waa ku salaam alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan u waaberisanay Haye.
nabadgelyo waana si jawiga aad ayuu u degan yahay aada iyo aad waxa waaye waxbarashada iyo macalin ganacsiga iyo macalin wax walba waa loo dareeray aha ilaahay aan ku mahadinaynaa marka waxaan leenahay doorashadaana si nabad allah nooga dhameeya dhammaan intii dhegaysanaysa iyo sta fm kulli waa salaamaya aada waa mahadsantahay cumar akhyaar dhankaas mandheera inkastoo saaka tuulooyinka qaar aan hadal ka hayin ama magaalooyinka sida balaanbala hadal kama hayo mandhe- een, madoogaasha hadal kama hayo een, sa- een, balaan- een, waxaa la dhihi jiray sa- een, saaqa hadal kama hayo sidoo kale hadal kama hayo dhankaasi masalaani ma garan karo bura hadal kama hayo faafi hadal kama hayo ee, wajeer ha- ee, deegaanadeeda kala duwan sida hadaadho hadal kama hayo ee, magaalada dhexdeeda ee, wajeer hadal kama hayo isla mandheera raamo saaka hadal kama hayo ma garan karo meru hadal kama hayo mombaaso hadal kama hayo koale kilifa hadal kama hayo nairobi hadal kama hayo laakiin waxaan filayaan si wacan oo qurux badan inoo dhegeysanayaan isla gaaraysa dhexdeeda dhekaaburo oo keliya hadal ka haya meelaha kale waxaan filayaa in laakiin ayna dhegeysanayaan saaxib soo Asalaamu dhowo calaykum.
waalaikum salaam waa halkee
saad waa ku soo waa bilay laba reeb oo joogo gaarasha laba reeb een, laam reeb mise
laba reeb laba reeb laba reeb oo joogo gaarasha halkay ka tirsan tahay
laba reeb baan ku yidhi laba reeb waxay- ga- laba reeb magacayga la yidhahdaa adiga magacaada miya
an magacayga gaarasha jooga aye ragga xigdaalska dhan ka joogta baka baka bakadan fiiri Eh, gabadha anselina markay tiri waad qosashay magaca soomaali miya selina waa magacii oo la- la- la farsameeyey oo la qurxiy un waaye waad qosashay marka fiiri aada iyo aad aad aad baa u fiican nahay alxamdulilah waa fiican nahay nabad baa lagu bariyey masaajidka aan kusoo tukado balaa'i lagama sheegin haye alxamdulilah walaalow gaaris way kala deganta gaarida baa- baabuurta waxa uu ku xiran asbasha- waradigaars xiran- waradagaaris waa gaaris halkay ka joogta xaafadee ee dhegeyso dhegeyso xaafadee ka joogta gaaris gaarisa waxaa ka jooga buda sagaaray okay reer boolosagara igu salaam saaxiibin badan
ah wanaagsan shukran star f m soo dhowow ku salaamaya subax wanaagsan halo star f m salaamu calaykum waalaikum salaam iska gaab aalada naga dhegeysanaysa fadlan dhegeystaasi raadiyuhu isku dheeray xunan raba inuu is dhegeysto suurtagal ma noqonayso star f m soo dhowow halo star f m kaasi waan ka gudbaa isagana star f m soo dhowow
asalaamu calaykum oo walaala halkee joogta waalaikum salaam
balan bala balan bala ka waran saaka
nabadaa lagu waaberisto haye magacaaga
axmed Ay, Abuug sal- badanna waa jiraa ya
nabog badan baa jira haye alxamdulilah ilaahay ma dhamaanteed ma dhamaanteed ilahay baa ka ayaan ka sheeganaynaa waan ka sheeganaynaya mise nabad ilaahay baan baanu sheeganaynaa ilahay mahadoo dhan ilaahay aan ku mahadinaynaa aad iyo aad haye alxamdulilah waa iska fiicnay hadda hadalka waa qalcinaysaa si kale waa iska fiicnay see timi Al- alxamdulilah aad baan u fiicannahay cafwan hadalka ma qaloocinayay waa si aan u maqlo un
ha dhammaan axmed aada buu mahadsan yahay dhegeysaa warkii sideed subaxnimaa la gaaray ku mahadsantay la socodka dhegeysa idaacadda star f m cunta gobolka waqooyi bari cabdulaahi axmed cabdulaahi ayaa noo akrinaya dhegeystayaasha ku mahadsan yihiin meel walba naga dhegeysanayaan xigaha khadka telefoonka ku jira star f m soo dhowow halo star f m walaal soo dhow magacaaga iska gabaalada naga dhegeysanayso markaa naga qayb qaadanayso fadlan soo dhow walaal magacaaga waan ku maqlayaa soo dhowow soo xunaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam haye
waa maxamed kaasu salaamahay dhibaxlow dhibaxlow ka wara saaka dirsir badanbala ka wara saaka
waa fiicana nabad baan ku berisanay haye
qabow baan ugu jiraa ilaahay baa maa iska leh haye
waan iska fiicana alxamdulilah wax jiif ugu haray ma lihin aad baad mahadsan tahay libaxlow reer libaxlow igu salaam ayagana balanbala aad buu mahadsan yahay xigaha star f m soo dhowow halkay ku sugan tahay
cagardheere cagardheere ka wara saaka hooyadii nabadda cagardheere maasha allah maasha allah barwaaqo adduun haye waa tahay mahadsan tahay maamadaasi cagardheere ay ku mahadsan tahay iyadana star f m soo dhowow halo star f m waa tahay dhegeystaasi mashquulkiisa ku badan isagana warkii waa la gaaray cabdulaahi axmed cabdulaahi oo goorow inoo akhrin doona dhegeystayaal laakiin intuu hawlihiis isku dibridinaya anagana halka dhegeysta fursadan sii siina star f m soo dhow magacaaga
magacayga isaaq isiilo ka soo hadahaya istiilo ka war isaaq isaaqow
isiilo nabadaa la baryo wallaahi nabad wax dabeel qabow haye waakaasoo nabadaan sheegaynaa aada iyo aad
waa sida waa tahay shukran isaaq aad baad mahadsan tahay waaya waa mahad idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dabcan xubinta wargeysyada iyo weliba dhegeystayaasha suuxlib aan ku ogaana si ay kusoo kaakicinaya dhegeysanaysaan yuusuf bakar inala socodsiina ku baahsantay la socodkeeda iyo dhegeysiga idaacadda star f m dhegeysta ahlan wasahlan marxaban bikum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal meel baa joogtaan naga dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminka si toos ah inoogu bilaabanayo soo xiliba halkan si toos aad uga dhegeysataan yuusuf bakad ee barnaamijka daadiyaa dhegeysan adana qeybaha dambe aad ka qeyb qaadataa oo fursadda markaasi kuu siinaa dhegeyste waad ku mahadsantihiin mar waliba si aad dhegta ugu raaricisaan barnaamijyada kala duwan idaacadda ka bax waliba khaasatan kan hogaanka yuusuf bakad uu daadiyo saaka marti iyo barnaamijka ay joogtaa dhegeystayaal oo sidoo kale dhegeystayaasha qaar ay soo codsadeen in markaasi laga faahfaahin bixiyo ama faahfaahin dheeraad laga bixiyo bal habkee adiga rabtaa inaa u codeyso aabe codeyside qaabkee rabtaa inaa u codeyso qaabkee rabtaa inaad markaas qofka musharaxaad usoo doorate maxaa haddii dadka shacabka gobolka waqooyi bari aysan soo bixin ama goobaha markaas codbixinta aysan soo bixin ama usoo bixin maxaa dhacaya maxaana markaas dowladda dhexe ay kala kulmi karaan ama ay dabcan ay dhaxalkooda kaga heli karaan hadday soo wada baxaan oo markaasi habkii la rabay waxaa loo yaqaana turn out ay dhammaan soo wada baxaan dadka gobolka waqooyi bari ayagana halkee markaasi ay ka gelayaan guud ahaan wadanka arrimahaasi ayaan dhegeystayaal iyo weliba wax sharciga doorashada waxay tahay iyo qofka shaqsiga sharci uu dabcan wuxuu ka fahamsan yahay doorashada waxaasoo dhan ayaa fahmi doonaa dhegeystayaal iyadoo markaasi noo falanqeyn doono noo faahfaahin doono mid ka mid ah dadka aad aadka markaas u taageertaan oo sidoo kalena aada u faahfaahiyo arrimaha gobolka waqooyi bari dhegeystayaal iyo baahida hadda markaasi ka jirto dadka inaysan fahamsaneyn doorashada waxay tahay micneheeda annaga waxaa maqalnaa oo keliya dhaanta la tumaayo oo idoorta idoorta idoorta anaa taagan qof walba iska istaagayo la dooranayo ama qof walba markaasi maqlayo in qofka la dooranayo shan sana marbaa wax la doortaa haddaba adig waxaad doorato mise qaabkee u doorataa ma qaab qabyaelad oo keliya maqaad xamaabsadisana mise waa la dooranaya aan iska doorto miyaad u doorataa mise dad ay leeyihiin muxuu ii qabana haddaan doorto aniga ma dooranayo gurigan iska joogaya haddii guri kuurahaada guriga la joogto maxaa sidoo kale aad dadka markaas ku waanayaan waxaasoo dhan ayaa faahfaahin maqli doontaa dhegeystayaal waxaana barnaamijka markaas inoo jooga oo noo faahfaahin doonaa ninka aad wada taqaaneen maxamed caamir dhegeystayaal bal intoo ka hore intaan faahfaahinta markaasan sii gudagelin dhegeystayaal aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka shirkada isgaarsiinta safaricom ee mar waliba macaamiisheedu haysa adeegyada wanaagsan ee dadka shacabka aada ugu farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay tahaatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada casriga ay ku iibsan karaan labaatan shan maalin weliba safaricom waxay iminkan doonayaan inay iyada macaamiisheeda kaga faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub ee union raybro aad ku iibsan karta labaatan shilin fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mudikamuusi telefoonka kenyaanku yaqaaneen kabambe matooshalaha soomaalida dhahdo macaamiisha telefoonka two g three g adeegan waxaa la dhaha lipa mudhooga mudhooga micnaheeda tahay tartiib tartiib iskaga bix adeegan tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaafo fara badan sida inaad ka barato xirfadda cusub googolka ayaa wax kaga baari karta waxaa sidoo kale khaasatan ilmaha jaamacadaha kolejyada oo aan telefoon la-aan telefoon telefoonka aan haysanin telefoonka macquulgalka ah telefoonka smartphone-ka loo yaqaana dhegeysan haysanin si cashiradooda halkaas iga iga duristaan ama uga fahmaan sidoo kale telefoonka waxaad u isticmaali kartaa tilmaamaha qaraarada google-ka ah ama sidoo kale google map sawir ayaa sidoo kale ka qaadan karta ama ku qaadan karta qurux badan dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi kamid ah sida gabdhaha inay ka baran karaan qeybta youtube-ka oo telefoonka uu wato iyo weliba qeybka instagram-ka qeybaha kala duwan cunakarista noocyada kala duwan aad kaga baran kartaa xirqaanka ayaa sidoo kale kaga baran kartaa waxaa sidoo kale kaga baran kartaa cilaansaarka waxaasoo dhan ayaa markaasi ku sacidaysa kuuna fududaynaysa dhegeystayaal waxaa laga doonaya inay firiyaan inay u qalmaan telefoonka union ray iyo in kale fursadda lipa mudhoga mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si markaad aad u fiiriso waxaan ku leenahay qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa afarin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhowe safaricom markaad lacagta hesho waana sida ugu dhaqsiyaha badan dhegeysta aad ku aadi karto kadib waxaad bixinaysa lacag horumarisoo shan boqol oo halka baaqi aad ku bixin karto muddo sagaal bilood gudahooda taas ee fursad kuu siinaysa inaad si tartiib aad iskaga bixiso haddii aad fursada haysanin inaad hesho waxay micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri waana diirada kula saaraya dadka haysan telefoonka casriga smartphone oo iminka shirkada safaricom ay ku keentay waana new new raybro si aad u ogaato inaad heli karto qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulolipa mudhooga mudhooga dhegeystayaal intaan caamir u sidogelin dhegeystayaal daqiiqada yaroo kooban haddana aan sii qaato xag jirnimada ayaa had iyo jeer adeegsataa fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara inay usoo jitaan ama usoo jiidan karaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada qadyadooda qofka xagjirka inay kaga gadaan cilmi baaristu waxay markaasi muujinaysaa in internetka weliba baraha bulshada ay sii korinayso u noqdaan wadada markaas isticmaalka ah si loo dhiirigeliyo loona xagjiriyo loona shaqaaleysiyo qeybaha khatarta ee dadka sida markaasi dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh tahay mid wax markaasi ku ool ah waa loo baahan yahay in si weyn diirada loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku oolka ah ee ku saabsan goobaha cahdiga iyo weliba kuwa markaasi dijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waxaa dabcan waa ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirnimada kuwaasoo ku dhex milmay bulshada taasoo horseedayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin ee kala gadisan iyo kuwo kale oo lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo aaladaha dijitaalka ee kala duwan si ay markaas u daawadaan dadka ee kala duwan ay ku jiraan kuwa waliba aadka ugu nugul ama ay la kulmaan fariimaha ujeedada tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada ee ku breef ee kooxaha hagjirka ah ayaa dhegeystay halkudhigo muxuu yahay shirkadda bref waxay markaasi kuleedahay ukiona kitu sema kitu hakuna dini ambayo inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu ukaona ugaidi haya ni mavazi tu mavazi tu ay kuleedahay ugaidi si swala la dini chukua msimamo kataa ugaidi gaidi ni haramia ayay kuleeyihiin dabcan dhegeystayaal waxaasoo dhan ka taxadar oo fiijinaan markaasi ka samaysa dhegeystayaal hadda ay umahadsantiin dhegeystayaal idaacadda star f m oo togobolka uqeybara si toos iminkan waxaa markaasi ugu sugan stuudiyaha labaad maxamed caamir dhegeystayaal oo saaka markaasi dhegeystayaasha qaar ay ka codsadeen maxay tahay doorasho maxay tahay waad maqashaa doorasho shan sana qof baa taagan qof baa musharax ah waxaasoo dhan waa maqalna laakiin codkan adiga kuuraha aa wadato mise sharcigan aa wadato marka goobaha codbixinta aad ku tegeyso qaabka u tegeyso horta maxay tahay haddaba bal ha nooga dhaco marka hore waanan salaamayna subax wanaagsan aan kuleeyahay maxamed caamir waana ku salaamaya soo dhowo mar kale stuudiyaha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhow yahay mar labaad caamir bal anigii dhegeystayaasha naga jahilbixi maxay tahay doorasho
waa mahadsanta yuusuf doorasho sifo badan ay ku imaadaa laakiin doorashada la sifay oo classical iyo contemporary definition leh oo dadka hore iyo dadka hadda siyaasada ka sheekeeya ay tafaasiir ka bixiyeen waxaa waaye midaan ku saabsan democratic principle yacni democracy democracy midda ku saabsanaa badi looga hadlaa oodna keena constitutionka marka kenya sharcigeeda aadaas ugu hadlay waana define grey international definition waa jira adduunkan waa laga define garay ilaa waa laga macneeyey.
Ah, political scholarski Mhm.
oo hore iyo kuwa dambana waa ay macneeyeen marka ada waxaa lagu soo koobay midaanu democratic electionka dad xur u ah codkooda inay ku dooran karaan dad mathalaya oona ku mathalaya talada wadanka meesha ay ka dhici haysa oo ama baarlamaanka Ah.
qaabka dastuurka nankee uga jiraa marka marka sharciga kenya Mm.
meelo badanaa looga hadlay Mm.
Eh, waxaad xasuutaa hadda sharci cusubnaan ku jirnaa Mm.
new dispensation oo 2011 eh, eh, soo meel maray Mhm.
kii ka horeyna waxaad xasuutaa waxaa ku jiri jiray eh, eh, electionku waa ku jiri jiray eh, e c k la dhaha electoral commission of kenya ayaa jiri jirtay way commission bilan soo mareen Mhm.
chisone ninka la dhahay ninkii dambe oo samuel kivito la dhahay Mhm.
markii dambena waa tii la disband garay 2007 election disputeka markaa dhacay oo wadanka isku Qalaasi, qalaasa, dhibaatadii, ah, mhm.
odm iyo marka madaxweyne kibaki raila waa tii qalalaasa badan ka dhacday Mhm.
commissiona la fumgaray commissionkii curricula commission la dhahay curricula commissionka marka waxay soo saartay report reportka marka waa tii lagu dis- disband garay lagu kala diray Mhm.
eh, k- samuel kivitu yani led commission Mhm.
kabacdi intrim aa la qaatay marka waqti waxaa jirta marka intrim body aa jirto axmed isaaq ninka la dhahay Sax.
asweyne oodna sharciga qaatay afarta godob oo lagu heshiye ay ka mid ahayd intrim independent electoral commission tii marka sharciga ayaa baasmaray sharciga hadda laga hadlo ayaa baasmaray 2010 constitution la dhahaa marka waxaa sadgareeyay waxa la dhahaa chapter 7 ayaa sugu hadlay waxa la dhahaa representation of the people marka i b c independent electoral boundary commission waxaad isku daray marka tii hore oo yacni transitionkeed Mhm.
interim independent election iyo interim boundary commission ay ahayd laakiin hadda waa laysku daray waa laysku qabtay marka Sa- waxaa waaya commissionkaas oo todoba qaab ka saabsan sharci ahaan Mhm.
oo secretariat leh oo c o gaas weyn yahay c o gana noqonaa secretary to the commission Mhm.
ayaa marka loogu fadhiyaa arrimaha electionka wadanka kenya maanta ka dhaca ama doorasho ama doorashada Mhm.
yani sharciga meelo kalena waxaa looga hadlay eh, qeybta yani sagaalaad chapter nine of the constitution Mhm.
article 136 137 138 kulli waxay ka hadlayaan yani markaas madaxweynaha wixii laga raba hadda madaxweynaha election ka kale sharciga waxaas ka rabaa nidaam waa inaad ninka noqdo 50 plus waa inaas hela 50 plus one.
Konton- konton wax ku dari Ah, kara.
marka codaynta dhammaale waa oo soo Mm.
dhacday wadanka Oo, markii popular soo vote gaabiyey.
ah Mm.
waa inaas ka hela konton plus one waa inaas ka hela countiyaashana labaatan iyo afar county ay soo doorato as Oo.
asagu ugu hormara yani asagu ugu horeeya governor dabcan maya Aha.
yani madaxweynaha Asax, shuruucda afar- sharciga afar iyo labaatan afar iyo labaatan county counties, ah.
Aya- ayaa laga rabaa 25 and above 25 percent and above inaas ka keena Aha.
marka waxa sharciga ay ku qeexan yihiin waa wax sharci ah Mhm.
commissionkaana waa jira nidaamaana jira Mhm.
nidaamkana waa nidaam sharciyeysan Mhm.
marka saas ay u jirtaa waxaana marka aadna waa looga soo hadlay Mhm.
constitutionka kenya Sax.
marka electionkana waa fara badan yahay Mhm.
election maha kenya ka dhaco sharciga qaba waa ele- waa fara badan yahay waxaa kamid general election ka hadda nagu soo socdo Ah, sharciga sharci cadeey guud. Mhm.
ah xilliga dhici kara iyo kolkaa dhici kara kulli sharciga waa ka hadlay Mhm.
waxaa kaloo jirta wax la dhahaa by election kuley waa daqanta Doorasho ku-celiska.
kuceliska nidaamka kuceliska keenana sharciga waa- waa waa qaax yani qafindaad dhinta yani madaxda la xera Mhm.
bankrafta ha noqdo leadership and integrityga sharciga aas qaba intaas ka hor imaada shuruuc badanaa jirta adee waxaa jira wax kala dhaha hataa la dhaha run of election intaa fifty plus one la keeni waaya i b c andan waxay ku noqonay Run of- runner of election aa jira and then referendum election waxaa la dhaaba jira maanta indaa arrin lafam way ah ft indaa la aadana i b c marka electionmaha ay qabata oo kooban waa intaas
aad baad umahadsan tahay bal doorashadan baan rabnaa inaan fahanno Ee, doorashada maxay ka fahansan yihiin dadka ee, gobolka waqooyi bari wallaahi horta waqooyi bari eh, eh, taariikhda trend historyga indaa la raaca election saanaas u jiri jiray Mhm.
oo waqtigaas waxaa isku bilowday 1963 election kama dhicin northern kenya Mhm.
1966 ayaa iska bilowday 1960 iyo 60 aa badan layska soo doortay oo northern kenya layska soo doortay mandera san Ga- eh, garissa mandera iyo iyo iyo wajeer xiliyahaas aad layska soo doortay Sax.
electionka marka waa jira Mhm.
waxaan ku leenahay in layska soo doorto mb aan awal ku lehaynay iyo waxa la dhahaa councilor Sax.
sharciga wix waa ka gudbay Mhm.
maanta waxaa taagan marka m c a Mhm.
iyo senator women rep iyo eh, governor in laga soo doorto gobolka Mhm.
mb yaashana ay noo mathalaan baarlamaanka m c yaashana countiga baarlamaankiisa noo mathalaan senatagana aad senate because hadda bicameral system oo wadanka ka jira laba yacni baarlamaan Mhm.
ah sharciga markaad maanta ka hadlaa baarlamaanka waxaas ka hadlaa ah, yacni eh, parliament waxaa loo kala qaybiyaa senatka iyo national assembly baarlamaanka la sheega waa kaas sharciga kenya saasaas ku kala qaaxay baarlamaanka waxa u- aad ku kala baxaa senatka iyo national assembly marka dad waa ku leenahay waa laysa soo doortaa gabalaha waxay leeyihin representation in la doorto constituency ka jira warda ka jira yani waxaa jira electoral unit kan ka hadlaa iyo waxa la dhahaa county government ama county unit intaas baa layska soo doortaa ah marka dadka taariikh weyn uma laha yani doorasho doorasho ahaan sharciga kenya aan raba laakiin north eastern wax layska warsaday maxaa loo rabaa see waa ma taagna yani dadka wax iskama warsanin waxaan yani seen ka rabnaa yani waa arrin adi iska qabiilaysan ama yani qof hanoo mathala waxsaas accountability electoral accountability waxaan dhahay ma ka jiraan isxisaab aa waxaas kama jiraan waa un yacni kenyaanka kale ku daya waxaan la dhahaa yani imitation politics qofkaana hagaajina ku daya wax layska warsaday ama culum ahaan ama tacliin ahaan ama dad ahaan laysu warsaday maaha laakiin aday in layska soo doorto gobolka 1966aas bilowday haddana election aana food saaran waa ina jirtaa dadna waa laga soo doorana maxaa la jeedaa in layska warsado
yacni dadka hadda hadda i b c oo kalot chapter eighty eight article eighty eight i b c waxay leedahay dadka yacni voters education in la siiyo dadka oo horta waxaan yani ma laga warqabagelin la siiyo oo la fahansiiyo oo la fahansiiyo waxaan maxay tahay yani waxaan maxaa laga rabaa qofkaas doorane maxay tahay qofka maxaa laga rabaa ma qabiila ma idolojia arrimo saas meesha badi kama jira idology meesha kama jira badi dad qabiil iyo dad lacag isku soo xusho maarta ama lacag qofka hela first criteria of acceptance oo qofka ku geli kara yacni loolankan siyaasada waxaa iska noqotay tacliin inay ahayn oo maanta tahay ninka ayaa lacag haysta midka dadka ugu liidan marka intaad maanta lacag haysta ninkaas ayaa lasoo xulinaa intaa qabiil iyo marka lacag laysku helana waa arrimaha ilaahay ka baryaayeen dadka marka laakiin kenya wixii laga raba kuraastaas maxaa laga rabaa kuraastaas yacni shaqadeeda way caddahay sharcigana way ku caddahay hadda baarlamaanka marka lasoo doorto national assemblyga senatka oversightaa laga rabaa division of revenue yacni gobolka lacagta la siinaa county county ninka u taagnaani lahay marmar waa la disolfgarayn karaa siyaasaa geli karta ninka u taagan inaad noqdo ayaa la rabaa madaxweynaha la impij garayna senataaga kuleed inaad noogu jiro danta madaxweynaha lagu impij garayna ma danteennaas ka gaabay ma danta wadanka because wadankan waa sideed region waana afartan iyo toddoba county annaka naftaa ina danaan leenahay marka dantii madaxweynaha ma ka soo baxay waa inaad senataaga dadka u qaabilsanaada meeshaas mbiga imaad mbiga shaqadiisa maxaa waa oversight maxaad oversight garayna lacagahan wadanka la bixina dabcan oversight waxaa la jeeda inuu indheindheyo kormeer ku hagaajiya oversight midda kalena representation maxaa horta maxaa la oversight garayna lacagihii daraad ka hadlayna fifteen percent aa la bixi eighty five percent aa ku herta national government 25 ama 2.9 marmar ka dhigaan ayaa laga bixiyaa o c d f wixii kale waxay kusoo hirtay national cofaska embiyaasha ma ka warqabaan ma laga hadlaa dadka xaqooda ma 15 percentgaas oo ukas ka dhacahayaan miyay ku kooban tahay boqolkiiba shan iyo toban miyay ku kooban tahay iyo lacagtaas o c d f ko 2.5 percent miyay ku kooban tahay marka oversight aa laga rabaa ninkan embiga marka la dooranaa midda kale legislation waxa adiga lid kugu eh ade maxaa lid kugu eh mandera maxaa lid ku eh wajeer maxaa lid ku eh gaarsa maxaa lid ku eh legislation frameworkaas inaas keena dadka beerahooda aska hadla dadka yacni wixii darad waxaad ujeeda meeshan waxaa la mari yacni waxa la dhahaa agriculture livestock bill oo hataa dadka yacni dhehaysa in qardaas lala imaado waa ninkii yacni shinnada ama malabka inaas kaydasa raba marka haashaada inaad la imaado marka waxaasoo kalood ninka inaad ku foojegnaado aska warqaba ayaa fiican marka ma taalla representation dadkaada waa inaad represent garaysid oo ha diin ahaan u represent garaysid dad ahaan soomaali ahaan u represent garaysid gobol ahaan meesha lagaa soo doorto constituency ahaan aad soo represent garaysid oo yacni fargelin lagu hagaajinin maanta waxaad ujeedaa security lapsisaa dhaca dadka waa la garaaca waa la dilaa embiga inaad kawarqan aaba suurtagal marka dadkan codkooda adaad kugu jiraa yacni sovereignity-gan la sheega adaa lagu geliyay embigan ayaa loo dhiibay adigaana mathala konton kun codkooda sharciga waxaad ku dhahay adigaa mathala ada qaada marka ninkaas konton kun ama boqol kun oo qof codkooda ma kasoo bixi karaa ma taagna maanta meesha midda kalena waa legislation legislation iyo representation iyo oversight intaana ayaa laga rabaa adiga marka intaas ma lagu baraarugsan yahay intaasna waxay bilaabani qofka kasoo bixi kara election processka because waxaa jirta waxaa la dhahaa electionku waaba laba structurega dhisan iyo yacni hab socodkaas leeyahay waxaa la dhahaa principle and procedures of election afka qalaad lagu dhaha lagu dhaha marka qofka waxaa waa procedure gormay bilaabat hadday bilaabat war meesha ayaa ka bixi kara yaa ka bixi kara haddana afkaada waxaad ku dhufatay waxa la dhahaa dadka inay xoogaho ka godaadaan ka godaadaan yacni electionka inay rideen maxaa ku keen kara marka waxa ku keen kara waxaa ka mid kii hore ayaa rajadii dadkii hoos u dhigay marka kulley gadaalan uga hadli doonaa yacni rajadiis ku hadleeyey iyo dadkay expectationka ilahayeen iyo sidaay rabeen natiijada ay sugayeen oy meesha ka waayeen ayaa waxaa keena waxaan la dhahaa voters apathy inaan qofka danka dhiginin idoo voters apathyga laba shayba u kala qaadi doonaa natural idoo mid yacni cimilada marka iyada roobaa da-aya yacni ma garnay biyihii aa dhulka ku imaaday ma- wax saas ma garnay waa jiraan laakiin midda ugu weyn ha- hataa lack of information waxaa la dhaha yacni dadka maba u warhaayaan i b c hadda waxaa la rabay inay qodobka yacni siddeetan iyo sideed sharciga idoo qaadata voters education dadka dhex tagta u sheegta xaquuqda ay leeyihiin oo sharciga kuleeyahay iyo iyuku xaquuqda ay sharciga kuleeyihiin waa laba shay xaquuqda ay sharciga iyuku kuleeyihiin iyo sharciga iyuku xaquuqdaas kuleeyahay Shaq- sharciga xaquuqdaas kuleeyahay maxaa waa waa ilaalin inaad soo baxdid election ka ridid mathalatid free and fair election secret ballot waxa la dhahaa jirta bootha lagu hagaajinaa xagga waxaan kulli waa nidaam aad sharciga ilaali inaan laisku xadgudbin ah sharciga hataa maanta waxaad qabaa wax la dhahaa oo northeastern ay hadda maanta ku baraarugsaneen waxaa waaye disability representation dadka cuuriyaamaha ma soo dooranaa gobolka ma laga soo doortaa sharciga ayaa qaba dadkan in lasoo doorto intaa lasoo dooran waayana waxaa ka imaada constitutional redress in laga hadli kara arrimahaas oo maxkamad la geyn kara la petition garayn kara kuraastaadna lasoo celin kara ama in totalityba la disbandgarayni kara countigaas sheekada kale oo dadka hadda maanta ku baraarugsaneen waa waxaan two third gender la dhahaa yacni boqolkiiba soddon gabdhaha in la siiya ha waa wax sharciyeysan waa wax daraada aas u jeeday Chi- chief justiceka hore maraga ayaase maaday oo dhahay hala dhisolfagaray national parliament waxaan sharci ahaan ma loo mari waa loo mari waqtiga la marinay manka warqabni waxaan waa sheeko kale laakiin constitutional frameworkaas waa exist garayna waa jira hadda northeastern oo kale oo gaarisa mandheera wajeer gabar lagama soo doorto soddon soddon wood ay leeyihin soddon soddonkaas wood gabdho lagama soo doorto nimina isdaba fakana nominatorka idana sharciga waxaa isku leeyahay waa inaad bixisid tuusaadha yani ruulkaas marka arrimahasaana iskugu qasan yihiin ummaddan in laga dhadhiciya hadda northeastern inta county la geeya oo soddonka laga soo doortay soddonkiiba laga dhiga rag one gender formula qaadata waxaa suurtagal leh in maxkamadda la aada oo la dhisbaangareey marka arrimaha ay dadka ku baraarugsaneen information election information waa critical waa shayga loo baahan yahay inay dadka ka warqabaan taasaadna qofku wax ku dooran karaa hadda debateka camal maxaas yahay debateka waa principle of election in la hadlo horto yaas anfaca waa sheeko kale maraykanka iyo ingiriiska systemka ka jira ma qaadan karna ma iska copy, copy paste miya taas waa sheeko kale laakiin waa one of the principle yacni waa waxa lagu ogaada electionka debatekan Ba- waxaa jirta waxaan la dhahaa maanta surveyga lahay Mhm.
ha in la redgaraynaa dadka polstars rating in la hagaajina maanta labadan qaf yaa ku hormaray meeshaan yani qa- labadan qaf yaa popular ah waxaan kulli waa indicators of election principles marka dadka waxaanu sheegaa inay ku baraarugaan xaquuqda sharciga ku leeyahay Mhm.
iyo xaquuqda ay sharciga ku leeyihiin sharciga in la ilaaliyaa xaquuqdiisii adigana sharciga maxaad ku leedahay ninka sharciga ka dabamara marka xaqaada ku dabamara inaad qofkaas kolleetiga ku dhegi kartid la imaadi kartid xaqaadaas ka qaadan kartid high court division maanta gaarisa ka jira nairobigaas ka jira ummadda marka xaqooda ha ku baraarugeena xaqa aan ka hadlaynana maanta waa xaqaas electionka
waa tahay aad baad umahadsan tahay Een, wa- waxaa sheegtay een, dabcan in waxyigelin xitaa iminkan la rabay xilli ho- xilli hore ay sameeyaan sida uu qodobka u dhigaaba sideetan sideedaad een, guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iyo dastuurka dalka Een, iyadoo hadda waqti gebagabo u u yahay marka haddii aniga aansan dabcan aanu k- ka sugin dadka see u fahmayaan marka ama aysan wacyigelin ay sameyn guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c horta xaquuq ahaan ma u jirtaa inay i b c dadka ay ay ay tacliimisay xaquuq ahaan ma u jirtaa way u jirtaa in waa laazim waa laga rabaa waa wax maanta because transparency conductgan yacni inaad caddaada electionkan oo wax layska raba accountability hadda waxaad xasuustaa 2017 election ala nalify gareey waddankan maxaa lagu nalify gareey waxaa nalagu nagu nalify gareey waxaa ka mid ah sharcigaa la dabamaray sharcigaa la dabamaray marka i b c waxay ku tahay laazim waa constitutional requirement waxaa la dhaha sharciga ayaa raba inay ka gob walba oo waddankan ay ka hagaajisa voter awareness oo dadka loo sheega marka waa wax sharciga ku jiro maanta indaa la hagaajin waayana oo maanta gobol mandhera ka mid ani waxaan kasoo jeedaa meel dhaa mandhera north mandhera north maanta indaa i b c lug saarin i b c yaan dhaha marka chibukati maaha waa institutionka waa ninka maanta jooga meesha county ugu weyn because county returning officersaa jira dadkan kale oo muddada yar la recruit garaynaa oo electionka inaas dhaca looga talagalay presiding officers ma saarsana returning officergan secretariada meesha joogta dadkaas mandera north ma tageen voter registration ma hagaajiyeen IMF registration maaha voters registration iyuu kaa laga rabaa voter awarenessna iyuu kaa laga rabaa waxa marka waa waxaad sharciga bixi waxaad shaksi looga talagalay maaha bajedaana lagu bixiyaa afartan bilyanaa la sii raggan inay ugu taragalaan sidaas ku dhici lahay election fair and free xaquuq leh oo clear cut oo xaq freena ah oo wax musuq maasuq ay ku jirin fair ah oona cadaalad ah oo is qofka ku qancaa waxaan yacni fifty percent of the election petition aa la adaa kenya intaan ka ahayn meelo yaryar annagana waxaanba ku kala baxnaa oday iyo guddi maarta aa lagu kala baxa baday qofka markaad petition soo aada baday raaya noqonaya arrinta meeshaas aa lagu kala celinaa election kenyana waa just naturally expensive maba lagu noqon kara noodastan hadda ninna laba boqol hal boqol oo milyan guda e i b c na lacagaha lagu isticmaalaa electionka sharciga waxaas qabaa inaas limitation lah oo frameworkaas la keena xadid ha jira election act ha jirta qofka marka waxaad maqli hal bilyana isticmaal laba bilyan waxaas waa unconstitutional marka anoo intaas og maanta maxkamadda indhaangaarida divisionkeeda taga ama high court division taga waan qaadi karaa wax la dhaha inay maxkamadda ii tafsiirta xaquuqayda xaquuqdayn lahay aniga sharci ahaan u lahay inay ka gaabisay i a b c oo lacagtaas intaas laqeyro taxpayer money la dhaha lagu bixi inay dadka wax kala qabata arrimahan guddiga doora doorashada ku saabsan waa tahay aada baad umaqsan tahay maxamed caamir waana kaa mahad celinayaa sharaxaadkaasi kooban aa soo noo soo markaasi noola wadaagtay dabcan waxyaala fara badan ogaan doonta dabcan qofka hadduu codayn waayo maxaa dhacaya subax wanaagsan aynu leenahay bal halkaasi aan kasii anbaaqaano dhegeysa iyadoo qodobo fara badan saakaad maqli doontaan dhegeysan doontaan caamir isku soo noqod wanaagsan saaxiib bal waxaa inoo sheegtaa dabcan haddii dadka aysan soo bixin ama aysan codeynin waktiga doorashada maxaa dhacaya maxaana qofka ka maqan nin horta codayntan waa mahadsan tahay mar labaad codaynta waa codayn oo xaq oo constitution qofkan inaad codeeya laakiin dembi kuma laha intaad codayn waaya sharciga ma dhahaya qofkan intaad codayn waaya hala xera codaynta yacni un la diidan yahay waa codaynta ay ku jirto mala practiceka qofka laba goor saddex goor inaad ridan rabo oo qadda inaad iska soo tirtira waxaan maarata nidaam saasaa qofka lagu xiri karaa oo inaad dabamara yacni sharciga u dhisan yacni doorashooyinka wixii twenty seventeen odastan ka dhacayna waa ujeedi election hataa petitionka referenceka badi waxaa loosoo qaadanaya mandara marka qofka xaquuq ahaanaas u leeyahy waxaan waa inaad xaquuqda sharciga ilaaliyaan hadda wti ka hadlahay xaquuqdaas ilaalina maxaa waa sharciga wixiis ku sii adiga haka dabdhicin haka dabadhicin xaqa wixiis ku sii adiga abaar marka qofkan intaas salaad u kal lahaa waa hata i b z voters education systemkooda ay meelaha ku dhijiyaan ay websitega soo geliyaan waxawaa ay leeyihiin inaas u istaagtid u kalahdid ridid waa codayn adiga sharci ahaan kuga eh waa constitutional obligation adiga ay ku saaran tahay because shan sana ayaas naftaada meesha lagu hagi lahay ayaa laga tashanahayaa oo sharci ahaan budget ahaan social security ahaan maanta waa ujeedaa dhulka securitygiisa waa ay furun tahay waa dhibaa ka jira amniga marka bajetka waa ujeedaa yacni arrimo badan ayaa ka jira yacni jidlaanta biyolaanta isbitaalaanta dhulka waa dhulsaan marka xaqan waxaa lagugu talagalay inaad ku abaartid shanta sano soo socoto inaad ku mathashid yacni qofka ku adiga ku istaagnaan lahay haddawtana waa tiinka sheekeynaya dadka meesha gobolka laga soo doorto meeshaan kasoo jeeda mandera north hal shaksi ayaa ummadaas dhammaalo sharcigooda u dhiibeen sofrenitigooda waa sarendhagareeyeen qofkaan ay u dhiibteen yacni direct iyo indirect yacni dadka inay si dadban iyo si yacni qaaxanba sharciga waa u siinaa xaquuqdooda sida qaaxan marka waxaa ka mid eh inay mb doortaan waa the indirect indirect sovereigntygan inay adiga si dadban ay qof u doortaan oo qofkaan marka xaqooda macalni aas u teeteeya magarni ayay ayaa laga rabaa shanta sano soo socota marka adiga xaq ahaan adaa xaq iska dhuminahaya adaa xaq ahaan iska dhuminahaya marka abadigaana maxaa keena waa wixina dawtu dabcan waxyaala qaar waxaa jiraan halkudhig ay ka dhiganayaan yes ay ku leeyihiin dabcan maxaan ka dooranayna waxba ma qabanaye yacni vo- voters apathiyaa la dhaha waxan waxaa yeeli qofka marka hore maxaa lagu soo gala hadda nordistan ololeynaa ka jirta ololeynta hadda waa sharciysan tahay baka waqti waxaa jira sharciga u yeelay in la joojin kara marka hadda ololeyntan socota indaad dhegaysatid waa been dadka beenta ay dhegeysanahayaan beenta maxay u dhegeysanahayaan qabiilna way ku dhegeysanahayaan lacaga yar yarna dhulka waa laga bixiya hadda oo corruption oo illegality iyada nafteeda intaa lagugu qabto maanta ay adag tahay bribe voter bribekan waa laga fiican yahay diin ahaana loogu fiican yahay sharci ahaana loogu fiican yahay labadan ayaa maanta qofka marka indhatiraya oo dhegatiraya iyo emotionkan la dhisahaya qofka marka adiga yacni neef marka la qala adig salaadii cidda markay xaflad leedahay waa la buuxaa yacni nadaamaa jira waa la isdaba socdaa galabtii meeshii waa lagu kala tagay election korta waa waxsaan yacni electionka taarikhdaad dhaca galabteedii meesha wax ka jira ma laha waa lagu kala tagay marka qofka waxaas fahmaa anina wax badan waxaan dhahay yani qofka shallayta ilan shallayta waxaa la dhahaa indaa iska tiri doontid haba oynin Ah, indaaba shallayta regret kala dhahaa.
yani daa oyn doonta ilinta aad iska tiri Ah, haba iska- haba oynin Haye.
marka hadda dadka waxaa waa hadda hagagsadeena shanta sano hagagsadeena wixii maanta hagaajiyaan ayaa shanta sano lagu wadi doonaa Sax.
ninkaad adi dooranay maanta sharci ahaan inaad kusoo dooratay kuma dhadhacsa kama dhadhacsana inaad kusoo dooratay ideology kama dhadhacsana laba shay waa lacag iyo raay iyo qabiil labadaanaas ninkaan igu soo doorta aniga mar lacagtaydaansi marna qabiilkaydaanba ana keli xaba qabiil ku tagnaayba labadaanaas ada qofkaan kusoo dooratay Sax.
hadhowtayna marka shan sano oo mugdi oo dhib badan oo xaqaada la lumaylada marka ummadda xaqa inay fahmaan awareness loo hagaajiya uyuku bilow aadannimo ay dadku arkaan inay kala saaraan runta iyo beenta waayaho waxaa la dhahay if you cannot distinguish yacni beenta iyo runta intaas saar- kala bixin karin kala saari karin.
ha adiga beentaas bu ku joogtaa ha nin run iyo been kala aqaanin asagoaba been ku dhisan sheeq marka ummadda waxaa fiican dadkan waxay ku hadlahayaan aniga waan dhegaystay mandheeraan ka dhegaystay wajaaraan ka dhegaystay gaartaan ka sheegay boqolkiiba sagaashan been waa wax jira maaha marka ummadda apadiga maxaa keenaa marka beenaa laguu sheegay beenaad qof ku dooratay iyo lacagtoo yar iyo qabiilnimaad qof ku dooratay qofka shan sano waa waayse markaad soo noqdo marka rajadii yacni electionkaadi waa ku dayni ha marka apadiga waxaaba keena yacni dadka yacni expectationka ay lahaayeen sida ay rabeen sida wax looga sheegay jannada jan- jannaa iridda lagu soo dhigay wax aan jirin oo been ah oonba runka xabad ku jirin waxaa la dhahaa boqol been hal runaa ka fiican ha ninaa maanta waxaa sheegaa boqol shaas ka hadla intaan qabanaa isbitaalkaan toosinaa biyaan dhisaa bridgeaan dhisaa agarkajaan dhisaa youth empowermentaan hagaaj- waxaan boqol shaas sheegaa war waxaa ka fiican hal qof oo hal run kuu sheegay oo ku dhahay shantan sano aniga Ma qaban kari.
igu soo barta c d f aan ka bixinaa boqol cunug Ah, boqol cunug bisaan c d f ka bixinaa shantan sano kaasaa ka nadaam fiican marka nadaamkaa qasan apadigaana waxaa keenahaya midaas apadiga waxaa kaloo keena wax qabiil la dhaha balandhaha maanta aniga raydan anig ka dhashay qabiilkan anig ka dhashay qof kama taagna ani waxaanba yani xaquuq uma arkaan dadkan noodistan xaquuq uma arkaan maanta waxaa suurtagal leh ee indaa wadanka laisku shandheeyo because waa sharci waxan laisku shandheeyo oo la dhaha kenyaankan ha laga soo doorto gobolka nordistan gobolka nordistan dadka madaxdoodana kenyaankan kale ha laga soo doorto wadanka saas laiskugu shandheeya waxaa suurtagal because nin kale oo wada kenya ka imaadaya mandera ka taagan in loo codeynaaba suurtagal oo zero percent hadda waxa lagu codeynaa waaba qabiil ten percenta dad wax oge ha mana muuqdaan dadkaas marka waxaadna ka arki qof yacni hadda waxaas arki yacni fahansan sharciga fahansan nolosha fahansan waxaana istaagaya qofka waxaas helaa marka h- kun ama shan boqoloo kura taas waxay ku tusinay dadka marka diyaaru ma aha nidaam yacni iyo wax fahan maalinta kalena meeshaan waxaan ka hadlay yacni qofkii soo dooratid waa qofka adig ku mathali doona qofkaas dibateka inaad ka qayb galaa la rabaa xaquuqdin hadda sheegnin inaad u istaagnaada Waa- dabcan waa doodaha waa haa doodaha wadanka ka dhacaya maanta waxaa suurtagal leh inaad military crackdown dhulka ka jira inay qarax dhulka ka jira laakiin mbigaas aad soo dooratay aadba waxaan ka hadlaynin wasba waxaanba ka warqabin waxaa suurtagal leh t a c qarax yaraa ka dhacay mandheera gobolka dhammaala gaarasoo dib ka dhicin wajaroo dib ka dhicin ay macalimiinta ka soo tageen wax ka hadlaya malaa waxan marka ninkaad adi maanta soo dooranay waa ninka ku mathali doona intaas been kusoo dooratidna waa waxa hadhowtay kugu dira kuraagaada oo is leedahay aniga dan i- iyo xaaje aan ka leeyahay election ma laha marka abadiga uu weyn North eastern waa midka horta qabiilka ku dhisan iyo midkan ku dhisan expectation ku fail garay sidaas qofka rabiyoos waay ma fahmaysaa Aad iyo aad.
Ah, waxaan kale marka oo laleeyahay roobaa da-ay cimilada waqtiga saay aheed dadka qaarkood inay soo bixinaa suurtagal oo la dhahaa qofaa la doorna waa lawaynaa maxaan u baxaa aniga aad iyo Ah.
aad Een, qofka xuquuqdiisa marka maxay tahay Ah, een, eh, haddii eh, ama dadka shacabka gobolka qoybray haddii tan outka la rabay ama sida la rabay aysan usoo bixin nin horta xaquuqda waxan waa political cause waa waa wax siyaasi ah.
maxay horta ku dhimanaya maxayna ku waynayaan wax wax badan ay ku weynaan oo wixin daraad meeshaan ka hadlay electionka northeastern maanta intaad fiir saddex dirijoon laguma mashquulo iska tag wadankan ay ka mid yihiin aa lagu tagahaya midka kaloo lagu tagaya waxaa waa gabalaha waxaa laga soo doortaa embiyaal Sax.
lix lix lix intaasoo embiyaal laga soo doortaa meesha codkooda ayaa la rabaa hadhowtay intaa laisku dhaca lacala yacni embigan lacag sii codkiisa qaada yacni cod ku salaysan maaha interestiga dadka yacni dadka danahooda wax ku maaha hadhowtay markay meeshan ka dhacaan waxay u kala go-ayaan ama ruuto ama raila ay u kala go-aan mana ku abaarayeen interestigaas interestiga dadkooda Ma fa- ta- tooday ku abaaraan ninkaan lacagaas qaadanaa waxaanaas qaataas maqle nin shacibka u taagan maba ahaba marka ummadda bilow aadanka oo dhulka degan indaas adig ka gaabisid xaquuqdaada adaa ka gaabi xuquuqda sharciga waxbaa shanta sano shantana maxaa looga dhigay in reform iyo change la keena ninkan waa igu fiican yahay ha iisii joogo waa igu xun yahay waa iska bedela shanta sano horta saasay electionkana indaad baa aragtid adduunka waa lix sano shan sano toddoba sano intaanaas udhexeeya africa wadamo hadda cameroon iyo wadamo ku jujuraana jirta burundi iyo wadamo waxaa jira toddoba sano kabacdi la ridaa election wadamo waxaa jira lix sano wadamo waxaa jira marka as military iska hasta wadamo waxaa jira monarch iska hasta wadamo waxaa jira hadda britain ocolood ooba cimiladeeda la xisaabi karin oo maanta vote of no confidence aad iska imaadi kara lagaala noqon kara yani confidenceki baarlamaankaas kala noqon kara systemtaana jira annaka waxaa noola sii shantan sanaan ka fadhiisanay markaad jiri yacni constitutionalki la baasmarinay twenty tenki waxaan ka fadhiisanay shanta sanaba inaan isbedelna marka qofka bilow aadanka shan sanaba lid ku eh shan sano waqti dheer waa shan sanood adig ka maqan tahay arrimaha asaasiga isbitaalka jidka nolosha ay kaa maqan tahay baasari as kaa maqan yahay abar dhib kugu eh marka ummadda waxaa la rabaa inay u istaagaan xaquuqdooda walow hataa hal qof oo is aaminsan tahay in inkastoy systemka ka jira maanta majoritarian type iska yahay waxaa la dhahaa past post yani first past the post ninka fasta dhaafa maarta polaritigana iska jira aniga adiga maanta adina shan iyo tobanaas haysta anina labaatanaan haystaa shantaasaan ani madax kugu noqona ma fahmaysaa laba nin oo waxaa suurtagal maantii midna labaatan kunaas hele midna labaatan iyo kow kunaas hele forty one thousand soo codaysa xaquuqda marka labaatankan codaysa xaquuqdooda waa sheegtay inay ninkan ajandaadiisa ay ku qanceen oy midka hadda hele ay ku qanceen asaguna waxaas ogaanaa marka labaatan kun oo qof inay gees ka martay sidaas marka ummadan iskugu dubi lahay iskugu keeni lahay ayaa santa sana ka shaqayna marka annaka noodistan lid weyna ka jira kuma baraarugsanin waxaan ama cimilad qabiilaadna wadda ama cimilad yar contractarna wadda ama maba ogniba abaaraha waa shayga saameeya apathiga hadda abaaraha dadka waa guurayen electionka waqtiga dhaca roob ma jira dadka way guurayeen dad guuraawa ha dowladayaa waxaa la rabaa iyo systemka marka iyada ka jira in ninkaad m p-ga dhulka ka eh inaad dowladda ka codsada county government ka codsada dadka meelaha ay degan yihiin ha looga geeyo biyo bal electionka aasbaaqanin ha waxaan la dhaha hataa clinic yani mobile clinic voting loo hagaajiyay dadkan because polling stationkan waa polling station dhisan qaarkood nodistan waxay ku fiicanta marka waxay ku fiicanta inaga i b c waxaa marka waxaa la rabaa shanta sano iyo waqtiga preparationka iyo procedurega aad socda in laga hadla oldhow dadkayna waa dad guuraay horta ma u baahanna dadka magaalada degan uu hagaaji classroom voting oo polling station meeshaas uu hagaaji dadka guuraayda qofka saaka meelaas dega waa socdaa gaari hagaaji lagu vote gareeya eligibility qofka ma vote garayn karaa qof baa dii jooga eligibilitygiisa waa dadkana waxaad aragtay northeastern waa la gaadgareeyaa badi waa la gaadgareeyaa qofka yacni waa loo ridaa dabcan waxaan dooro waxaan dheh waxaan dooro waxaan dooro inta ku qoro inta ku qoraa leeyahay qofka marka xaquuqdiisa ma iyadana conflict badanaa ka yimaada marmar conflict badanaa ka yimaada marka ummadda ina xaquuqdooda la fahansiiya kan fahansanna aad dadka misgaidgaraynin hadda nodistan waxaad arkay ragga nairobi joogay iyo dadka akhristay ayaa maanta tagay dhulka oo been dadka yacni maarata run ugu dhigahaya iyo koodantooda ka cabirahaya anigaan caamir oo dan shaqsi leh ayaa dhulka tagay oo leh hebelaa fiican war hebel garanti uma haysid dadka haku been abuuranin dadkana waxaan ku leeyahay adinkana beentaa qaadanin xaquuqdan waa xaquuq shan sana qof ma arki doontiin ninkaad arki doontiin oo in mathali doono securityga dhibka in haya biilaanta in haysta wax in haysta jobless yani employmenta laga hadlaa maanta labadan xisbi maanta maxay ka hadlaan azimiyo iyo u d a maanta waxay ka hadlayaan nidaam waxay keeneen waxa la dhahaa manifesto annaka kama hadlahayna nina waxaad leeyahay waxaan bixinaa waxaa la dhahaa social yani welfare social welfare vulnerability issues aan address garayn aad leeyahay raila shaqaalahan qora aad leeyahay canshuurahan yarayn aad leeyahay ruto waxaad leeyahay waxaan keenaya waxa la dhahaa bottom up dadka hoosaan wax la qabana juwakaalayaan wax la qabanahaya qof walba waxaan u gadaa wilbaro qof walba waa yacni annaga conversationkan maxaan ugu jurin maxaan ugu jurin marka waxaa waaye dadka dhalinyarada oo nairobi jooga oo akhristay waxaan hadda la dhahaa professionals in court waa ninkan shalay aniga ka sheekeeyoon dhahay waa professionalka nordistan ka jira waa nin dhagaxa madaxda xaggiis kasoo yacni tolka xaggiisaas ka tuuraa dadka shacibka xaggoodaas ka tuuraa dhagax imbigaas ku tuuraa waa caay social media whatsappaa la furaa imbigiyaa la caynaa luuqadiyaa lagu caynaa wixiisaa laga sheegaa wixin hena laga sheegaa waxaas hena laga sheegaa ninka waxaad dhici marka afartii wax qoraysaa la heshiinaa tolkii shalay wuxuu qorayana sandan ku caynaa ma fahmi oo sandan ku dulmaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada akhrisatina xaquuq darrada ay dadka ku hagaajinayeen oo qof aan waxba ahayn aad dadka wax ugu dhigi hadda siyaasadda mandheer oo kale aadaan ula socda aniga gobolkaasaan kasoo jeeda dhalinyaro waxaan naqaanaa meeshaanan isla joognay oo hadda dhulka tagtay oo nin waxaad qaban karin manifesto lasoo saaray manifestoyaasha gavanaashana waa akhri ya waxaasaa la qabana ninka dhahaa been ayaa iska sheegay yacni nidaamka jira oo in laisku doorta la rabo maxay tahay koormeyna bilaabatay arrintan in xildhibaanada eh, ama qofka siyaasiga ah, oo qofku markuu hadlayo dabcan dadka ay ka aaminaan inuu been sheegayo beentaasna maxaa ka jira niba horta qofkan sharciga waxaa iska rabaa saddex qodob waan ka hadalna mbiga ninka ladhaha m c agana qodobaasha laga raba sh- yacni waa saddexdaas qodob asaguna ninkan legislation ninka m c aga waxaa laga rabaa xaqa dadkan inaas ka doodo biil inaas keena countiga mandheera oo dhaha dadkayda abaaraa baabiisay kun qaf ay abaar iga dishay shan boqol ay abaar iga dishay dadkan in la siiyaan la rabaa ma- yacni yacni dowladda intay ka gaabisana qofka waxaa isku leeyahay eh, dhigmagaas dowladda ku leeyahay nidaam saanod qofka sh- u taagnaana dadka soo doortay ayaa laga rabaa marka sharcigu waa oversight waxaan ka hadalnay inay fiiriyaan wixii jira oo dadkan lid ku ah representation inay dadkan si buuxo boqolkiiba boqol loo mathala ayaa looga talagalay midda kalena waxaa waa legislation inay sharciga dadkan lidka ku ah wixii hadda indemnity camal oo nordistan dadka la iska dili karo security protection oo jiro kule sharciga laga bixiyo affirmative actionkan la keeno oo hadda sharciga shaq- lacaga badanaa la bixiyo hadda affirmative action Qal- qaarkood lama hayo hadda waa gala oo kale lacaga ayaa la siiyay ten billion ten billion aa lagu ah, t- through justice reconciliation wadankan yacni masuq yacni masakaaga ka dhacay iyo dulmiga dadka ka dhacay dowladda inay fadhiisatay ayaa lacag laga bixiyay lacagta iyadeed al-aankan waa la operationalize garaysan lahay gacan laguma hayo meelaha qaarkood dadka lagu dilay la document gareeya Nin- ninkan shaqadiisa waxaan waa laakiin ninka markaa dadka soo dooranayba lacagaa ka baxday laba boqol oo milyan marka waxaad asaguna isku dayaa ama dowladda dhaxakatandha ha ka raadiya ama midooda yaroo loogu dhiibay c d f t county government ha la heshiiyo waxaa ka qaata ninkan waaba nin lacag raadaysa lacagtan hore ay ugu baxday waa inaad soo ceshto marka marka aniga waxaan ku baraarujinaa dadka inay ka foog ja- ka- ka ka istaagaan meel waxaan oy waxaan dhexgelin sharciga kenya ayaa xaquuq kus- ku siinay janno qaf jeebkiis ku jirto adiga waxba kuuma haysa midaan sharciga iyo midda ilaahay in la raadsadaa fiican beenta intay ka bilaabatay beenta waaba ujeedaa ilmo yaraa wajaar sale waxaa isku lahay aan maqlay da- maalin dhexdaas ninacal la abuura xanjaar la abuura ilmihii yaraa dareem waxaan inay been tahay marka beenna tay ugu xunaan lahaa halka dadku fahmi la ha marka waa- waana qabiil beenta tay ugu xun beenta wax- midda ugu xun waxaa waaye wax been ah inay as- adi ogtahay u jeedid oos qaadatid yani beentaas been ka lidan ani maba arkinba waxaan adi been inay tahay waa ujeedaa ninaa leh dadaan kusoo yani diyaaradaan dhisaa dadka marka nairobi markay danka rabaan diyaaradaan kusoo qaadaa waxaas inay been tahay waa loo jeedaa marka dadka beentaa iska dhaafeena Boq- kun been waxaa dhaanta hal run ah halka runta marka dadkaa garab istaageena ninka intaas ku bliij gareeya bliijaas qaada oo daha aniga ballan qaada.
ba- ballan qaada oo daha aniga waxaan hagaajinaa boqol cunug aan ka bixinaa laba ceelaan qoda ayaa ka fiican yacni arrimahan hataa contractig intaas fiirisid badi la hagaajinaa ceelkan biyaa laga waayay waxaan niminkan neo contractorska dadka waxaa qabsaday cartel northern Mhm.
niminkan waxay rabaan tender tender Niman burcad- Ah, ah, burcade.
burcade Mhm.
boqolkiiba ani meeshaan maxaan ka hagaaji hubiyaasha waxaan la furaa wararkan la dhisaa sibage waxaan looma hagaajiye warti biyihii waa dhuuqi qaar dabeelaya qaadani mafahmi qaar raxdiyaa dhuuqi marka ummadii ninkan waa laiska qodaa dissolting waxaa la dhaha la hagaajinaa lagu leeyahay soddon milyan marka prequament corruptionka internet meeshaan ka hadlay oo badan ayaa dhulka ka jira ninaa waxaa suurtagal ah boqol mil boqol milyan oo ceel in la sii eh, ceelkii maba muuqdaba ah wixiina maantaas waa ku degan nairobi lacagtiyadaas haddana dadka ku gumaada uyukaad lacag ka dhex hagaaji maalintiin meeshaan iigu horreysana waxaan dhahay dadka saddex allah ka qabta saddexna uyuka ha iska qabteen nin waxaan dhahay toddobaatan jare oo tala seege oo weli ina talaya raba dadka allah ka qabta maanta maxaa nugu badan oday fakanahaya ooba xaquuqdan constitutional right aan fahansaneen oo vote fahansaneen oo kaar fahansaneen oo laakiin dadka wax u sheega oo le hebelan soo dooran oo asagooba fahansaneen asagooba in la fahansiiyey waxaan ay constitutional maanta ay qabta mandhada ay tahay ninka kaloon ka hadlay waxaa waa ninkan wadaadka oo yacni xaqa garab marsan oo dulmiga u hiilina nin wadaada ag taagan nin been sheegaya oodna og yahay ilaahayna asugu bixi jahliga waa fahmaya inaan ninkan been sheega waa garab taaganya ama lacag yaraadsi ama raay ahaan aas ku garab taaganya dabcan nin cul- culammada ula jeedaa ha culummada anu ujeeda culummada hadda waa kala qaabsatay war kutubka ilaahay halaas haye saddex gabana maxaad ku kala dhisaysin goormaad xaqa kala qaybsame xaq ma kala qaybsame sheekh xal waa- xaq waa xabad marka culummo markaad aragtid ama nin professional oo kala qaybsan markaad aragtid danaa kala qaybsan ma ogey arrintii yacni jawharka ahayd oo social justice waa waa xabad marka kaasna allaha ka qabta midka kale waxaa waa nin ganacsi oo dhaalime waa raggan kontraktkaas oo dadka ku dhex jiro oo dadka dhexdooda dulmi ceelkii dadka qaraabadaada lagugu dhiibay boqolkiiba toddobaatan hada jeebka gashatay lacagtaydaas haddana iku ku dulmi oo nin dhaalime oo been u sheegaas haddana leeda ninkaan soo dhisna adoo ka fiirsaday dantaada oo danta guud ka fiirin tukaas i raadinaysa tukalees raadine marka saddexda uyuka iska qabtaanna waan ka hadlay saddexda uyuka inay iska qabtaan la rabo waxaa waa ninka xasidka oo uyuka ku dhex jiro oo yuku loo isticmaala because link waa inaas lahaada ninkan ku dulma waa inaas linka dadka kadhex- ku dhex lahaada ninkaas waa nin dantaada iyo danta ilaahay x- xasid ku eh ninkaas in la iska qabta ayaa dadka ku fiican ninka kale waxaa waa ninka dadkan rayraay u kala qayban raba ajenda raay meesha ma taala nordistan waxay ka taha malaha kenya boqolkiiba dhaarweta kuraagaa soo ridayseen ma laba laba boqol waa waa lix boqoloo kun apadayaan hadda ka hadlaynaa boqolkiiba soddon sooma rideen shiiqow afar afar boqoloo kun kenya loogama daba taga labaatan iyo kow milyanaa kuraa ridahaysa waddankan bisha soo socota marka ninka xasidka iyo ninkan cidcid kuu kala geynaa iyo ninba hunguri ay dantiisa tahay asagu wax dhag kaleba ma laha dantayda intay ku jirtaa Wa- yacni hadda kahor waxaan xasuustaa nin weynaan is aragnay magaaladan oon ku dhahay niyow shalin raggaasaad la taagneen maantana raggaanaad la taagantee adiga ma laba gormaad laba noqotay aniga laba mihi aase dhahay ninkii wax ii sheegaan aniga raaca yacni waa ninkii ay dadka fiirinayeen oo madaxa ahay afartan sano afartan sano ninkaas dadkaas hortaagnays madaxa waay waa ninkay fiirsanayeen marka ummadda waa dulumsan tahay dulumka waa liinku hayaa dadkii dhasheen aa inku hayo shalay dhasheen oo professionalka ahay madaxda shalay inka dhex dhalatay in dulma hayso xooliyina dhaca haysa xaquuq kalena lagamaba hadli kara hadda fifteen percent aan ka hadlay oo devolution boqolkiiba shan iyo toban shan iyo toban aana la siiyey oon anaga ugu badannahay Mhm.
nidaamkaan anaga ugu badannana meeshan waa ka sheegay sax
2.5 percent oo c d f na waa ka hadlay 44 billion waa hadda lacagta la siiyey Eh, devolution dadaweta 316 billion ah 370 billion aa laga dhigay lacagahaas waa kusoo yaa kaa cunahaya votigaana isku dabamarinahaysaa votigan iyo qabiil iyo waxaan loo fadhinin marka aniga waxaan qabaa Yani qabiil- codkan oo la jeeda Ah, hadda.
codkaanaan ula jeedaa Ah.
Ah, ah. annaka habidaan baleen by the way vota apadi waxa keena waxaa ka mid oo shuruud dadka ay ugu dhigeen buugta qoro habidka qafka habidka dabiiciga qafka qafka siisaya horta ah waa one of the contributor oo keena waxaan laleeyahay voters apadi dabiicidnimo annaka maxana maxaan ka samaysannah ma fahmaysaa marka dadka been ha loo sheegin dad waxaa la dhahay qafkii dad been u sheega ilaahayna beenaas u sheegay qofka ilaahay run u sheegay dadkan runaas u sheegay marka ha lagu kala baxa waqtigana waa in soo saaran yahay xaqa hadda waaba dhammaatay oo soomaali waxay dhahdaa yacni geel dudaaya nerge lagama dhex qaban kara ma fahmi aad iyo aad ah marka hadda arrinta adinka waaba solfa garaysaan laakiin ana caamir ahaan xaalaan fiiri gaarisaan xaal ka fiiri mandheeraan xaal ka fiiri mandheera shalay debate aa ka jiri Eh, Wajeer, wajeer wajeer.
wajeer debate aa ka jiri Aha.
mandheera anaa kasoo jeeda gobolka mandheera north la dhaha Aha.
aniga caamir ahaan meelaan raacaan waay ah dadkii been inay ku tusteen aan arkay banaankaan ka istaagay banaankaasaan ka istaagay because qofkii qabiila lagu soo xulay lacag yaraas watay oo odayaal sii odayaashin hadda ka hadlaya on lahay can toddobaatan jir waa tala ma haya dadkana waa tala seejinahaya ayaa meesha ku badatay aniga caamir ahaan marka apadi maanta waa igu dhici kartaa waxay igu dhici kartaa tolkiya arrintii yacni gacan marowji ah warsaan maaha nin xaq leh oosba u ridid yacni option waxaa la dhaha jir mogta optionka meesha maba yeelaba waa uu yacni waxay tol wataan waxay dad wadaan waa Aad iyo marka nidaamkaas kenya looga daba tegay maaha yacni hadda kahor waxaan xasuustaa nin alex qulqulaal dhaha ma- ma- marka dambena muslim noqdo maxamed qulqulaal dhaha oo dadka north eastern haliyeynay ahay u dagaaltamay ahay ayaa wajeer inaad tagay yacni oy wajeer inay ugu dhawaaqaan ay rabeen go- north eastern ay gooda n f d ay ku darsantay yacni soomaaliya Aad iyo- loogu dhawaaqay intay aadeen rome ninkaas ayaa soddon iyo laba oday ogaasiin isku tilmaamay intaan ka ahayn laba nin wajeer ka yimaaday wajeer south iyo nin ka yimaaday garis intaan ka ahayn inta kalead qardaasaha ka qaaday waa nin rendhiila oo dahay wixiina dulmi waa dadka xaquuqdiisana idinkaa hortaagan ma fahmaysaa marka waxayna dowladda markaas kabacdi waxaynu u hagaajisay waxaa la dhahaa patronage selection raayraay iyo jief jief iyo ina la nooleeya yacni ummadda dad yaraa ka nool ah dad yaraa ka nool patronage waxaa la dhahaa ninkaan m b c ninkaan walaalkiis wax la qaba ninkaan military wax ka siiy ninkaan waxaan ka siiy ninkaan askar wax ka siiy ninkaan macalinnimo wax ka siiy dad yaraa gobolka ka nool wixyaa marka nagu noqda annaga double tragedy yacni laba dhimashay nagu noqdeen wixii annaga caqabada caqabadaba weyn ay nagu noqdeen marka aniga dadka waxaan dhihi lahay waxooda wax hadda ama hal beri ama wanawaa loogu bixi kara saadaashooda maaha xaquuqda waa leedihiin xaquuqdiinna si xaqa ugu istaaga xaquuqdaad leedahay waxaa la rabaa inaad xaqnimo ugu istaagtid adi xaqaad leedahay xaqaad intaad been ka sheegtid ka waran dhibka ka weyn maa jir adi xaqaada xaqaada run ka sheeg xaqaas leedahay hataa ninka kaleex yani madaxweynihii hore oo maraykanka waxaa daa yani one man with majo- one man with courage is majority halka nin oo yacni ra'yi leh dadkaas waa ugu badan ha adi ninkan kale ha fiirinin labaatankan kun oo daalimo berri kulo-oyna ha fiirinin waxa waxaad arkay shan nin shan boqol oo nin ka codaysay il afartan kun oo nin u codaysay oo electionka markaa dhammaaday ay kulli isku dhib yihiin shanta boqolna ay oyni iyuka qof maba doorin afartanka ninkan u hiilisana ay maanta oynahays Ni- waana nasiib xumo ninkii shalay adiga qabiilnimo ugu u dooratay oo adi maanta kugumaada wax kaweyn ma laha ha inday danteenna ku jirto oon annaka is xukumi karin oon soomaalinahan oon annaka is xukumi karin oonu aragna cadaaladnimo inay meel kale noogu imaaday ma fahmaysa aanu raasana camir dadka hadda waxaan leenahay een, ha soo baxaan oo codkooda kuurooda ha dhiibtaan dhammaan cid waliba qof waliba meeshu joogo ha soo baxo codka ha dhiibto qof walba ha- laakiin haddi ka waran haddii haddiina la gaadayo dhibkii weli ay taagan yahay
qof dhibka taagan yani dabcan hadda waxaan leenahay dadka ha soo baxaan oo kuuraha ha ridaan shakhsiyaadka ha doortaan xildhibaanka ha doorto gavana ha doorto yacni tiradii gobolkii laga lahaa cadadii halkaas ha ka soo muuqato laakiin haddii weli caqabadihi hadday taagan yihin ka waran dadkana sidii ay u oonayaan waxba aan la qabanaynin niyow arrintaa laba shay isku jirto waa Aha.
mid kenyan inaan iskaga ridnaa la rabaa Aha.
boqolkiiba toddobaatan hataa kuraaga registrationku ha ka gaaban gobolka dadka ku nool laba milyan maanta ninka ukambani waxaa maanta lagula gorgortamayaa one point five waa Wa- dabcan horta waa william waxaa lii jiray Kalonzo Kalonzo Musyoka.
Musyoka.
Mhm.
gobol ahaan horta Mhm.
inaan isregister garayna Mhm.
oo boqolkiiba boqol because annagaa dadka ugu liidan dadka ugu koreeya oo registrationka number one qaata Mhm.
maanta gobolkaas indhaay one point five hayna lahayd kenya waa ku baraarugsanaan lahayd waana loo tegi lahay wallaahi midda kale marka waxaa waa middaas waa ka gaabina registration waan dhaaf waxaan hayna waa afar boqol waxaan waa political cause waa ku sheegay agitationkan waa agitation siyaasadeed xuquuqda waxaa keena sharciga laakiin waa siyaasa waxaan waa political cause political cause kan seel marka siyaasa siyaasa la iskaga dhijaceeya Mhm.
ha maanta costa kaama kaama kura badna laba milyan intaan gaarsiina waan badbaadaynaa siyaas ahaanaan ku waa badbaadaynaa lagugu tashan qoolkeenaa soconaa Mhm.
dulmigana lagu hagaajinaa waa istaaga Mhm.
dad xaquuq leh noqonaynaa the moment aan kuraa badan laya- leelano kuraa badan ridna xaquuqaan wadankan ku yeelanaynaa buuxun hadda marka maxaa yeela marka annaku xaquuqdaas ay maqan tahay ayaa mandheera ama wajeer gaaris ay laba laba boqol ka soo ridi oo kun labada labada boqol oo kun oo marka toddobaatan ay maqan tahay xaquuqdii wadankan ku leen horta meeshaan ku baajinayna waa meeshaas constitutionkan xaquuqda ku raadsan leen oona siina waa ka gaabina maanta ma raadina midda kale dhallinyaradeen annaka soo dooranay maxaan ku kala bixnaa marka iyadoo xaquuq xumo ay saas kuu haysa oo laba boqol iyo laba boqol laba boqol afar boqol adiga afar boqol oo kunaas kasoo rida nordistan a waxaad soo doorani mara dad maraad qabiilka soo dooranoo lacag wata war qabiilka hataa intaad qof kasoo doorani qof xayi eh, oo xaqan midka hore u weynaay waaba iska gabsiinay because voter registration waa ka gaaban midka soo heray waxaa marka legislation voiceka imbiinimada aa soo hertay war nin nool oo qabiilka asigoas ku keentay keen oo xaq ahaan soomaali uga hadli kara oo xaq ahaan u hadli kara dadka oo xaq ahaan dadkiisu hadli kara marka waxaan isku darsanay waa double tragedy waxaan hadda ka hadlay wadankan siyaas ahaan ugu maqanahay oon voter registration maanta ay liidan tahay oon annaka voters haynin tanaawtigeenaas berri yaraana oo tanaawtiga boqolkiiba toddobaatan ama lixdan iyo shan ay noqon doonto abaarana ay dadka soo fool saa- saarhayaan iyo dadka aan dooranay oo dad lecofaa'e oo yan laciifba ninkaa imbigaba shaqadiisa ma fahansan war hataa qabiil qof intaas ku keena qof nool ku ken mab ani maba aanba diidanaanayn midaan inkastoon qabiilaha rimiisa ka horimaansan yahay nin qabiil ku keene bal nin nool keen ani hadda nordistan waa fiiri camirow yaas u ridi indaa laydhaha camir ahaan on abaara inkastoo waxaan secretary iska tahay program laakiin laba ninaa hadda un arrimahooda aniga qancin lahay oo hadalkooda dadka kale wayba maqan yihin ninka hore cabdiqaadir looyaal dhahay oo mandheera north mandheera central kasoo galay nin hadda siyaasa ku jiro maaha waa ninkii uu waxaana ximinaas ka ahay constitutionkan kenya ximinaas ka qaatay asagoo ninkaas waqti nin yaray waxaa ku xigay ninka cabdiqaadir kayla dhah balanbalaa laga soo Balanbala.
doortay Ah, Mm, xaquuqda sharciga iyo nidaamka iyo dhaqaalaha nordistan saas ugu dooday si yar maaha ninka kaloo hadda taagan waa ninka maxamed cabdool dhah waa ninka documentariga kaaga diri not yet Full kenyan Saad.
weli kenyanimo fuul anaka ma noqon Mm.
oo waxaa yacni masakayaasha ka dhacay 1980s ka ka kor dhaceen qaarkood ka sheekaynaya Xadgudubyada.
Ah, xadgudubyadaasha waddanka ka dhacay Mhm.
ummaddan kale see waa marka ummaddan kale aniga waxaan u arkaa ummad lacag ku socda Ni- midka professionalka u helina waxaa waa, meeshaan waxaan ku dha- ka dhahay wax badan if gold rust what can iron do indaas dahab mirire birta caadiga intay joogtaa yacni waa- waa- yacni waa- taas waaba maaga- crucify iska noqonay maanta niminka dhalinyarada marka oo gobolka jooga oo akhristay waxaa u kala baxay nin dantiisa shaqsi fiirina oo danta beentana dadka ku been abuurna oo leh hebelaa fiican asagoo been ka sheega oo dadkana cilmiga maarta adi culumo waxaa la dhahay waa waxay kuu sheegtay dadka zamaani diinta ma la walaaqaan Ah, dadka usoo hormaray waxay u sheegeen ay badiin u haysteen Ee, dabcan waxaa soo hadal qaaday laba hore ee xildhibaan ah xildhibaanka balanbala cabdiqaadir key cabdiqaadir cumar cabdikey iyo bilow kerow ninka la dhaha ayaan ku iloobay asaga.
iyo bilow kerow waxaa soo hadal qaaday cabdiqaadir kale asagana oo mandheera ah, Mandheera.
cabdiqaadir looya si fiican shakhsiyaadkaas maxay ku hadli jireen maxay ku kala duwan yihiin ne way kala duwan yihiin hadda yacni dhallinyaronimaanku waad ku sheegay ninka hadda faarax macalim la dhahana waa jira oo Aha.
1992 vibrant tahay Aha.
oo isbedelkan anay fiiri 1992 dadku usoo taagnay asigu iyo cabdullaahi sheekh daahir abajan ay kamid ahayeen Aha.
ayaa jira n eh, maxay u soo jeedaan waxay fahamsan yihiin ha waxay kenya ku leeyihiin wixii laga raba iyo wixii naftooda u sheegi lahayd inta way fahamsantihin ha qofka naftiisa been kula hadla maaha waxaa la qofka naftiisa been kula hadla Mhm.
dadkana beenaasu sheegaya Mhm.
ha dad naftooda been ka sheegaya ilamaha dadkaas wixii u taagnaayeen aniga waa akhri contributionkoodana waa cad yahay dhaqaalaha isku cad yahay sharciga isku cad yahay ha waa dad u soo jejeeda gobolka haddaba ayuu ko banaanka ka maqan ninka bilow karo camal hadda intaas fiirisa asagoo banaanka ka maqan ayaa weli u teetay dadka xaqooda ka hadla Ah, baraha bulshada aad bay baraha u bulshada qaadan.
Ah, farax macalim asagoo maqana weli ka hadla oo dadka xaquuqda rijoonka waxaana iskursa saaraa laakiin dadkan waa dhalinyaro marka hadda markaan ka hadla marka cabdiqaadir iyo cabdiqaadir kayga labada cabdiqaadir markaan ka hadla Mhm.
waa dad yacni soo jeeda Mhm.
Ah, oo dad ahaan usoo jeedaba oo waxaan fahamsan horta conversationkan maxaa waa xaquuqdan leen intay jirtaa political expediency miya waxaan ma sheeko iska abuur ma ciyaar ciyaara ma qaftana ama waxaan xaquuq raadis waa way ka go-an tahay dadka waa fahmaye nin waxaa jira nin gambarkaas yacni shirka carto waa xasuustaa ninaaba heesayo le kursigaas aan caashaqay Ba dadka qaarkood qa- caashaqayba ku socdaan yacni waa iska rabaan rabitaan waa oo nafs rabitaan qofna waxaa ka go-an war waxaan horta bilow bal kenya in xaquuq lagu leeyahy bal ha laga hadlo Mhm.
Ah, marka dadkay ka go-an yihiin oo oo yar oon arkay aniga waa dadkaas
Een, aad baad umahadsan tahay Een, maxay ku kala duwan yihiin doorashooyinkii hore iyo kuwa hadda dabcan eh, waxyaalo fara badan ba arkaysa hadda ay soo babaxayaan Een, noloshana waa arkaysaa eh, dabcan farimaha iyo waxyaalaha qaar ee laisku qorin waa arkaysaa dabcan maxay doorashadan ay kaga duwan yihiin weliba khaas markaa fiiriso een, intaan tan guud aan waddankaanan u imaanin gobolka waqooyi bari doorashooyinka hore ka dhici jira waddanka ee gobolka waqooyi bari iyo tan hadda taagan de horta gobolka eh, sequence badanaad soo maray 1963 ilaa ka hadda dhexdooda doorashaad ku jiro waqtiga ugu badneed marka 1992 waa tii waa ogeed marka eh, asembeliyaasha baatiyaashka waddanka waa xirnay waa kun sagaal boqol sagaashan iyo laba.
sagaashan iyo labadii mar waxaan ku dhahay wadanka de facto idijure system waxa lahaas ku jira Mhm.
mar siyaasadda waaba laga xiray Mhm.
82 kuugu markaa dhacay kabacdi wadanka election waa laga xiray toban sanaas xirnay 1990 electionkaa lagu furay 1991ki Mhm.
ayaa la dhahay marka bal madaxweynahaas section 2 ee as repeal karay oo from 1988 Ah, 82 82.
84 ele- marka adig kuuga dhacay 82 ha Mhm.
bedelka 91 reform badanaa ka dhacay agitation political agita- dad badanaa la xiray trial badanaa jiri convictionsaa jiri dad la xira oo maxkamad la keenayn fara badan wadanka waxaa soo maray cimilada badan Eh, 1970 waxaa laga heshiyey 1996 92 markii lasoo galay i b b g waxaa yani interparliamentary yani party aa laga hadlay ayaa la dhahay marka se wax- waxaa laga hadlay waxaa kamid ahayd marka election reform i b g g i b b g waxaa looga hadlay marka interparty parliamentary groupkan waxaa laga hadlay waxaan la dhahaa reformka i b c in la reform in laisku lahaada xisbi yani xisbiyaasha kulli ay qof kusoo darsadaan saana ahayd electionka 1997 madaxweynihii moyne waa tii soo noqday waa tin ka hadalna marka moy wuxuu isku soo noqday xisbiga kanu meeqaas haastay xisbiga kanu 107 aas haastay mucaaradka marka la isku daro meeqaa haastay 107 vote of no confidence la keenay raila dhinac la marsaday raila iyo kanu isku darsameen waxaas waa ka hadalnay rainbow collusion ayaa dhacay ay marka electionmaha saasaas reform isu soo daba socday Mm.
reform ah chizione nin la dhaha joogi jiray samuelka vito nin la dhaha joogi jiray saanay ahayd commissionoyaalaa jiray marka 1997 commissionahadan waa laisku lahaaday marka xisbi walba xisbiyaasha waxay kusoo darseen mucaaradka eh, shaksi two oo togii marka waa tii marka la galay marka yani constitutional review program ma- ya- in la Magiciisa.
bedelo marka sharcigan Mhm.
ah Two- saa u socotay marka maxaana keenay two oo seven waa tii marka aqalado badan iska dhacay electionka waa tii ninka ugu weyna yaa yaa la doortay marka la dhahay yaa weyn garay electionka la dhahay Samuel ma Kipruto.
ah ma aqaanaa dahay Mm.
habeenkaas waa tii wadankan dagaal ka dhacay curricular commission aa la establish garay reportaa keentay waxa la isku haystay waxaa marka manual data tr- transmissionkan manual iyo hadda waxaa laga dhigaya online transmission oo systemkan kims waxaan laleeyahay eh, kenya eh, integrated election management systemkan la keenay iyo foomyaasha hore foom 34 foomamkan laiskaba buuxsanaa iyo presiding deputy presiding officer iyo waxaana iska jiray maray hataa dhiyoyaal ay presiding officer ahayn wadankan waa soo maray 1974 79 waxaan kuley dad dowladda u shaqeeyaa waxaan ka shaqaynay marka haddaba dadka uk ayaa la siiyaa first priority laakiin waxaa la fiirinaa nidaamka nidaamka in la adkeeyo waa waxa qardaasa layska bubuuxinaasahay marka online data transmission iyo backup manual la dhaha labada waa layska rabaa wixii curricular commission markaas fiiri eedda waxaad saari election systemka ka jir- wadanka ka jira waa tii marka la reform gareey UK la disband gareey raggan cusubun axmed isaaq lagu bilaabay iyadana qayli ay ka imaadeen marka chicken gate waxa la dhahay waa xasuutayalta aad iyo aad raila iyo oli aad u ha chicken gate twenty code codii nasa waxaa lalahaa soo kala maray meesha Aad iyo aad.
markaas madaxweynahana ku taagnahay t n a ninkan rutona u r p ku taagnahay chicken gate waxaa la dhahaa jiray scandalka scandalkii ku tagtay marka yacni first i b c yacni sharciga marka la maray first i b c commissionerska la Laakiin shanta qaatay hore dhammaysteen.
shanta hore ay dhamaysteen waa la diray jibukaatigana la keenay jibukatigan waxaad xasuustaa electionkii nasa darad alguray company alguray la dhahayla tahay oo ka jiray eh, en dubai Mhm.
in laysku haystay arrimaha xasaasiga oo marka election petitionka 2017 waxay ahayd serial numberka foomyaasha laga raadinayo qaar waa qabeen paul muta kuley waa aragtay oo aada u doodahay Da- loo soo saaraya Waa, qaar waxa serial number waa qabeen qaarna ma qabin ha wixii laisku qabsaday oo bedelay Mhm.
askamid 54 waxaa la dhaha jira waa la sadgarey lagu leeyahy ninaaba ku dhintay electoral commission i c t officer Mhm.
oo masaan dollar Masaan oo lagu dilay waa xasuusta Mhm.
alguraayda kasoo tag maanta maxaa taagan maanta waxaa taagan smartmatic Smartmatic, hadiya.
smartmaticgana maanta laisku hataa Mhm.
Ah, hataa booliista soo dhex gashay Mhm.
yaa looga dambeynaa arrimaha securityga booliista Mm.
arrimaha electionka waddanka sharciga iyo as exclusive authorities i b c marka booliista oo maanta dhinac ka socoto e i b c oo maanta is eedays eed eedka lagu rafaado oo lagu dhinto oo election violence keenana Mhm.
waa midka wakhtigan hadda bilowda i b c na waxay leedahay dadkaanana kaynoo socdeen si- ah, dadka la xiray oo ka imaaday venezuela Mhm.
companiga ay u shaqeeyaan saddex ha waxaana waa prequirement i c t prequirement program la hagaajiyo waa ha Walaal, hadda elec- oo- electionka 2017 waxaa sababtaa kimski waa istaageen Mhm. Waa biometric shaqayn data waayeen.
way shaqayn waayeen Mhm.
ha marka waxaan dadka loo dhiibinaya hadda mandheera camal meeshaan ana ka imaaday polling station boqol polling station ay leedahay meelaha 99 goobaha polling codka station.
laga bixiyo oo ka dhiibta ha bal kim aasgeysi meelahaas hataa janreeto jirin inkastoo waxaas fundingan budgetkan loo hagaajiyay i b c meeshiis geysi bal mashiintan waxaa kusoo baxay andhahana bal wax yaroo yacni problem i c t problem yaraa kusoo baxay Hagee.
nin marka iyada Xallin karo.
xallin kara ma laha meesha ma joogo ha ah kambaniga dhammaalo oo la dhahaa alguray ama smomatic waxaan hagaajina ma la wala keen karaa staffkooda lama wala keen kara that is why g- always waxaa soo baxa yacni inay waxaan dhib qabaan waa soo baxaan because ninkii systemka hagaajiyo waddanka ma joogo hataa waxaad ku soo qaadan karto ood adiga aqaanta waxaa laleeyahay tokenkan maarata i b c ay wadata maarata i mean i mean k p l c Aad iyo aad.
ma hagaajin karaan day ka halaabaan waa replace garaynay ha ma hagaajin karaan waa just prequirement corruption kayna ku jirtaa corruption prequirement ah waxaan asaasi kee wax loo kulmeed oo la fahma oo i c t i c t officerska joogo ma- en, eh, i b c ay fahmayeen maba ahaba kimskan indaas halaa waxba kama qaban karaan hataa i c t officergood waxba kama qaban kara kimskan indaas halaaba because composition i c t programkeeda ma fahansana laakiin maxaa lagu soo qaatay procurementa la hagaajinaa tender opena la furaa dadaa la diraa waa la saafagaraynaa xataa waxaa ku taagan su-aalo badan su-aalo badana companiyashan qaarkood ku taagan ah self generated maaha maraykanka ingiriiska maanta waxaa hagaagsana inuu ka hagaagsanaa ha laakiin africa dhibka badan ka jira waxaa waa technologigan waa la investigareeyaa imitation of technology waxa laa jirta waan soo qaadanaynaa ma fahmaysa sida maanta computerkan daas kaa halaaba aad meeshaan loo geynaa oo lagu hagaajinaa ma taalla because maanta h p aa dad rengrays dhalinyarada h p ay maanta ka tagtay ayaa maanta computeryaasha dadku hagaajinay siin markaas imaaday kompaniyaasha siinka keenay ayaa dadka trengray nokia wixii yuka ka baxay marka because contractan laazim maaha inaad qofkan boqol sano la shaqaysid maanta qofkan uu shaqaynay waa ka berri waa ka tegay meel kalaad furanay systemka saana hadda lagu fahmay laakiin kimskan waa wax dhowrsan wax dadka u furan oo shacabka oona xadidan haddana waa wax xadidan ha marka waa laisku haagsan karaa Mhm.
dhibkana waxaa keenay waxaa wa- hadda ay dowladda ishaysaa marka waa aragtay kenoti e i b c laba nin oo dowlad oo laba war ku kala hadlay noqdeen marka dadkan saanaa loo yeeri saan looma yeerin waxaana waa waxa aas-aasiga ka Aad ah iyo aad.
dagaalka laakiin Ah.
eh, dabcan waa maqlaysay eh, in eh, eh, waa af- dabcan eh, waxda waxda dacwadso ogida dalka d c i-da waxay leedahay kinuti waxay leedahay dabcan ma haystaan eh, nidaamkii v c wadanka ay kusoo galayeen Ma- dabcan eh, warqadihii iyo waxyaalihii ay wateen lasoo gal- ay la soo galeen nagigida diyaaradaha i n j k i na dabcan astaamihii calaamadihii i e b c na maysan ku qorneen waxyaala fara badan buu soo cuskanaya En, en, wada shaqeynna dabcan kama tirsan uu leeyahay halka i b c ayagana ay ku anducunay leeyihiin wayna la shaqeeyaan oo anagana la soo diro oo waxay tijaabinayaan qaabka teknolojiyada ama qaabka technicalka waxyaalihii la rabay inay farsamadii ay imika isku dabradaan dhow arrinta iska cad waxaa waaya marka arrintaas dibdhac marka uma keenayso guddiga i b c haddii marka disqashaad la geliyay dibdhac weyn keename sidii yani adaa daadhowta ujeedi safag yaa laisku qabsaday safag intesela i b c france waa jifaan waa xaqtigan waa tii lalahay technologigan waa in la tastagareeya yaa tastagareyna dadka hagaaji i b c dad ay kasoo gadatay companigan ay kasoo gadatay adi tender systemkan ma ma cadda aniga tender systemkan i b c aw waxay unku soo bixi doontaa waxan marka petition la aada markaad dhib baxa ayaa la fahmi doonaa sidiin dhaarta kale u fahnay twenty seventeenki systemka procurement iyo kimska iyo wixii ka jiri loo fahmay hadda laakiin ayaa xal ku leh oo constitutional mandate ku leh kinoti maaha waa i b c commissionkaasaad sharciga kor saaray waxa qalalaasa ama dhib ama transparency misconductas ka imaada waxaa qoorta loo saaraa jibukati waxan waa technology aniga waxaan oge maanta technology indaa lasoo progareeyo la keena in la tastagareeya tastagareynaa ninka laga soo gatay marka nimankan aniga waxaan u arkaa dowladda war isku yacni waa marojin habaamina haysaa waxa laakiin nimankan waa laakiin- niman loo yeeray oo i b c u yeertay Ah, dabcan een, waxaa leeyahay i b c xitaa ma ahan amiro waxaa leeyahay een, cabdulaahi eh, cabdi maxamed oo asaga markaasi eh, batna la ah mee eh, kuwa contract qandaraaska qaateen ee wada shaqeyn ka dhexeysaa laakiin Cabd- cabd- dabcan cabdulaahi cabdi maxamed ayaa waraaq qoray wuxuuna ka codsaday kuwa immigrationka in ay imaadaan si ay tijaabe u sameeyaan marka asagaa codsaday taasi waa laga aqbalay saas wadanka kusoo galeen leeyahay horta nin wadankan system aad leeyahay immigration system ay leedahay Mhm.
immigration qofka markaas imaada Aad iyo aad.
waxa kaa dhacsana iyo kaama dhacsaneen xal maaha Aha.
system iyo legal immigration loosaa jira Aha.
niminkan marka waxa maroon yacni dadka Mar- la wari- marin habaabinta Aha.
ma fiicna Aad iyo midda kale yarkan waxaas cadeystay Mhm.
asuga iyo companiga Mhm.
smartmatic smartmatic ladhaha Aad iyo aad.
inaad xiriir ka dhexeeya Sax.
ha Mhm.
waadna ka dhexayn karaa because yarkan waxaas raangaraynaya waa technology company Mhm.
waa ka dhexayn karaa Mhm.
i b c na waxay leedahay yarka waxaad leeyahay "Aniga waxaan la shaqeeyaa ismamatic Mhm.
wadankan aan u joogaa Mhm.
haa marka way imaadi karaan i b c nimankan waa soo codsan karaan yarkan indaad codsadeen iyadana dhibka ma jira waxaas wax hadda wareer lagu keenaba maaha Aha.
muhiimadda waxaa waa Aha.
election transparency in la qabta Waa shay electionkana cadaalad ah.
cadaaladda Aha.
fair indaa la qaban waayo free and fair election Mhm.
maxkamadaa taalla waxaan waa soo noqon doonaan badideedana xaqiiqada ka jirta hadda lama fahansana Mhm.
xaqiiqada ka jirta xaqiiqa hadda la fahansan yahay Mhm.
maaha laakiin ana caamir ahaan waxaan raaca warka i b c german ninkaas ayaa loo dhiibay inaad electionka kenya meel mariya waxaan kale waa side drama Oh.
waa wax ga- yacni dowladda iyo systemkada iska wadataan la abuurayo.
oo la abuuraya Mhm.
nimankan immigration officersa jooga airportka say ku soo galeen ma iska soo qaf iska soo gali kara ma jira wadankan Mhm.
hay ninka venezuela kenya maxaa soo imaado uganda u tegi way Mhm.
kenya maxaa keen uganda ka degeeda tanzania ka degeeda rwanda ka degeeda meeshan waxaa soo imaaday nidaam loogu yeerayaa jira ninkaas Mhm.
yaa u yeeri waa wax gadaal noolaga sheegi doona laakiin yarkan soomaaliga waa cadday Mhm.
inaas company technology i c t leeyahay Mhm.
oo asagoo smartmatic ay ka dhexaysa xiriir aad iyo aad.
asagoo inday ku soo degaan oo waxay wadanka ka jira because waa contractor waa local contractor company meeshaanaas u jooga oy wadankaas ku soo dhoweeyo oos geeyo oos meel sixiyo i b c na shaqadooda ay ka dhammaystaan ana dhib uma arka aad iyo aad.
ha marka marin habaabin badanaa jira waxaana precursaga election violencekana waa waxan ha shicibka maxaa loo sheegaya shicibka waa la maran habaabinahaya muhiimad maaha inaas kenooti hadla inaas ninkan kale hadla maaha dowladda security apparatuska wadanka waxaa laga rabaa inay sugta nidaamka electionka oo election material siday nag u sugi mataxamada marka la hagaajinaya ay boliista ugu dhex jirto Mhm.
wixii ku imaada serialization wixii la indhaydgareey 2016 yawa wixii la indhaydgareey waa i b c 2007 curricular commission yaas indhaydgareey boliis ma indhaydgareyna authority kale ma indhaydgareyn waxaas indhaydgareey dadka la dhaha e c k dadkan ayaa marka constitutional l- leak intaad soo baxa leakage ayuu kaa mas-uul ka eh wixii yacni laga gaabay i b c aa mas-uul ka eh dowladda kenya fund ma siisay waa siisay afartan iyo shan bilyanaa loo dhiibay procurement ma soo hagaajisay way soo hagaajisay inay tastgaraysa idaa laga rabaa inay polling station wadanka ku taalo kulli afartan iyo toddobada county geysa idaa laga rabaa inay presiding iyo deputy presiding iyo clerk train garaysa oo lacag ku siisa idaa laga rabaa inaad xaq ku dhaca election yaa laga rabaa idaa laga rabaa marka waxaan kale oo fara badan aniga waxaan u arkaa marin habaabin ninka ku qanacsanaan waayo electionka waqtigiisaana la arki doonaa faylashan kulli iyo tender processkana waxay soo bixi doontaa wa- companigan hadda greek oo la sii oo la sheegaya waxaan waxay soo bixi pa- paloda hadda la print garaynaya Mhm.
kimska company yaa la sii alguraay dhibaa ka jiri chickenka geed waxaa la dhaha jiri i b c saa dhibkaana iskaga xalina idaa aqaanta laakiin ha lagu daaya aan ka warsugnaan qabaanay camir aad baad mahadsan tahay shan daqiiqa inoo soo hartay saa dabcan saacadda iminkan indhegay qabanayaan dhegeystayaal dabcan hal dhegeystaan siinaa kadibna baraarujintii iyo sidoo kale fariinta markaas maanta inoo wado ama inoo sudo ayaan sidoo kale dhegeysan doonaa caamir dhegeysta maxamed caamir inkastoo uu aada u mahadsan yahay saaxiibkaasi bal hal dhegeyse ayaan siinaa bal haddii su-aal uu qabo markaas uu weydiiyo caamir oo markaas ka jawaab bixin walaal soo dhow magaca waan ku salaamayaa
السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
walaalow adiga horta martida baa idin salaamayaa شكرا Eh, waxaan rabaa saacadkii caamir inaan weydiiyo anaga hadda la sirkay waxaan nahay nin mandheera ah mandheera noos kasoo jeeda kure ayaan haystaa kurahaygi ilaa hadda siyaasi aan u ridaan ma garan lahayba sababtu
sababtan waxaa weeye horta ku- ninka imatalaya oo maaragtay ama baarlamaanka ay ugu matala ama ugamarreeb ay ugu matasho ama maaragtay m t a ninka asaga ha- maaragtay waxaa waaye markuu kuu qudbaynhaayaba dada hadda waxay kuleeyihiin waxaan anay qabtay eh, kabaandha ayaan wax ka qabtay oon dadka u goy waa kabaandha aan sharciga kenya ama waadanka xaqa ugu lehna waaye waxyaabihii kale oo ka wanaagsanaay oo muwaadinka hadda fiiri tag eh, eldore tag ama dhown kenyadan koro tag xuquuqda ay leeyihiin dadka ayaga way tagayeen ay dhiiga muran la-aan sida hadda dadkan deriska nala ah oo sida kada eh, ethoobiyaanka u kale ay kabaan masaha u goostaan camal ay u goostaan ayaga oo maarata gacanta la qaban ayaga oo maarata aan laaluush bixinin ay kabaandhahooda ayar tigsitaan annaga maxaa noo diiday siyaasiyiintii arrintaad na gaarsiin lahayd oo noo samayn lahayd aawo say ku soo bixi karaan intaas ayaan caamir weydiinaya walaalow waana idin salaam labadiina شكرا ugu maqlayaa
Wa- wa- waad mahadsan yahay Eh, nin horta dhib ka jira waxaa waa eh, adiga taladaada waxaa ka hormaray talada odayaasha qofka mogta markaas kuraaga haya decisionkaas waa leh taladaas waa iska leh laakiin odayaalaas sideed bilood ka hor ina meeshaan imaaday arintaba ku soo celisay dadaan alternative lahayn Mhm.
saddex qof oo meel iska aadi karta ahay jirin ay odayaasha ku soo celiyeen saddexdii maxaa lagu xushay waan ka hadalnay lacagaa lagu xushay dad hadda nidaam iyo aqli iyo maskax iyo dadkan xaqoodaas raadina ay raadinayeen lagu soo xushay maaha marka yarkan walaalkay waxaan ku leeyahay taladii adiga sharciga ku sii election rightgaadi waxaa ka hormaray odayaasha ciddaas adig ka dhalatay dadkay ku keeneen markaad option maba haysid waa nin ku jira laba meel oo u- u daran ama dhagaxa dhinac ka haya ama derbiga dhinac ka haya meelaas ku fariiqsata ma lihid dhibkaas yaa keenay odayaashaa keenay inaa arrintaas laga baxana muddo dheeraan ana meeshaan ugu hadlay midda labaad oon ka hadlaa waxaa waa constitutional right waa ay dhigaada ina maanta daraad markaan inta fadhiyaan ka hadlay ina maantaad qof ku kaambayn gareeyo maaha election i b c kenya maanta waxaa waa cunuga cawada galaya sideed iyo toban cunuga cawada sideed iyo toban galaya waxaas tagaa karyoko waxaas tagaa meel walba oo iska jira registration office waana la diiwaangelina idna waa la siina adigana shanta sanaad ninka wuu kaambayn garayna war adima kenyaanaas tahay horta adi maxaa tahay conversationka laga gaawa conversationkaas horta adi maxaa tahay war wadankan intaas kenya noo arkin aan ka gudubna aan ka tagna intaad noo arkaana soo maha xaquuq constitution aan ku leenahay annaka shakhsi in bii socdo oo lacag jeebkiisa ka bixi qafaa kule dowladda kenya lacagta ay bixin mandharasiina waa one hundred and thirty billion qafaa maanta dad kale abaarta markay dhacaysa ana hal milyan aanis war hal milyan maxay tahay hal milyan oo xaqaada lagugu dhimay waa daalimnimo dadka marka iyukana waxaasa kasoo hagaagsan meeshan waxaa ka dhacda waxaa- waxaa jirta waxaa la dhahaa monolog yani discussion afar oday oo meeshan iskugu imaaday afartii oday ayaa maanta tala gaartay ma garanay taladii gaartay maxay noqdeen marka waa destructive waa dadka marka meel ay maanta aadaan ay laayihiin shalay dadaan waxaan xasuustaa leh isbedel doonana hadda ka hor ninaan buuggiis akrinay waxaa dahay xaq u doodaan yahay xaqaan u dooda aniga ma fahmaysaa dadkana xaqa hayga sugeena ma fahmaysaa inaan xaq u hagaajeeyana hayga filinin aniga ummadda xaq markay maqlaanba change markay maqlaanba waa dhagataagaan war ninkaan nin change wada miya horta ummadda change ma rabtaa waa rabtaa iyuku meesha maxay ku tagayeen change isbedel isbedel isbedel aan wadnaa ummadda isbedel markay maqasho xoogahoo qiiraanyaa geli emotions ay geli dhinacaas ay aaday inclinationkaas ay hagaajinay ninkaas dhinaciisa ay aaday ninkii ma cadaalad fali kara xaq ma wadaa marka beentiisa xaq ma wada ma fahmaysaa marka ummadda waxaa waaya waxaa dhumi afar oday oo tokenism waxa waxaa jirta la dhaha political tokenism afarta Afar oday bulsho waay.
ha afart maya tokenka waxaa waaya yani appointmenta lagu siinaa mandera north maanta aniga waxaan naqanaa wasiiriinta e p s yaasha rayraayaa lagu doortaa war adi raay xaqeeda ma qaadi kartaa adi qofka raay xaqiisa ma qaadi kartaa ma qaadi kara marka cunugaas aabihiis iyo naftiisaas ku filan yahay waana nin dhamaalo wasiir waxaa suurtagal leh dadka mandera town joogo maanta inay wasiiriinta qaarkood gobolada tegin constitu- uh, constituencyga ay tegin woodyaasha ay tegin shan sanana ay dhammaatay oo ninkaas mandera iska dhex fadhiya ninka asagoo hayo shanta sano wasiir ahay oo caafimaad wasiir ka ahay oo xaqiisa mandera north aad saaran yahay ayaa maanta waxaa ku leeya gavanaganaan wadaane asaguna xaq laga waay hal cerbad laga hayna marka ummadda xaqeeda iyo kaa iska wareejiye waxaynu ku wareejiyeen raay wax la dhah qaarna waxay ku wareejiyeen lacag kun shil ama laba kun wax garadkaa laba kun loo qaybina waaba isku dhammaatay wax ka barat dadka dhamaa lacag lama siinayo afarta qablaha iyo afar wax garada wax la siinaa sheekada iyo xaqiba meeshaasa maarata lagu daboolay aad baad mahadsantahay camir maxaa fariin u diraysaa gabagabadeen soo gaarnay saacaddana tobankii bay taagan tahay oo baraqnimo maxaa fariinaad u diraysaa cidda ku maqli karto ku maqashay dee wax iska qabanaan iska bedelayna waanta way haysaan fursad haye niyo dadka waxaa la dhahaa there's no educa- neutral education cilmiga Mhm.
neutral ma noqdo badisa dadka saasay dhahaan aad iyo Eh, ama waxaad la jiraa ninka dadka yacni eh, baabi'inahaya Mhm.
ama waxaas la jiraa Mhm.
ninka dadka kaalmaynahaya Haye.
Ha- education neutral maba qabay dhahan Haye.
waa either of the sides Mhm.
waa inaad dhinacan extreme right ama extreme left jira Mhm.
anatayda waxaan ku baraarujinaa dadka Mhm.
inaan xaq aan ka hadla Mhm.
oon dadka xaq u sheega Mhm.
ummadda waxaan leeyahay Mhm.
xaqa wadankaas in kuleeyahay oo sharciga kenya in kuleeyahay waa insi sharciga xaqin kagama dhinna xaqiina sharciga waa insi adinkana xaqiina sharciga u raasada taasaan dadka kula talina camir Wabillahi saaxib tawfiiq.
aad baad u mahadsan tahay yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadiinaya ee, saakay arrimo fara badan aad ku maqleysin saaxib ayaal dhegeystayaal adigana aad ku mahadsan tahay sidaa inoo dhegeysanayso bal iminka dhegeystayaasha intaan qaadka telefoonada sii bal aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah waana shirkadda bref loo yaqaana dhegeystayaal iminkan xagjirka had iyo jeer adeegsada farimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara si ay usoo jiitaan taageerasha gaar ahaana dhalinyarada qadyadooda cilmi baaristu waxay muujinaysaa in internetka iyo baraha bulshada ay sii kordhayso ee u noqdeen wadada markaas isticmaalka ah loo dhii- loo dhiirigeliyo loo eh, xagjirayo loona shaqaaleysiiyo qeybaha khatarta ee dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku ool ah waxaana waxaana loo baahan yahay in si weyn diiradda loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku oolka ah ee ku saabsan gubaha waa dabcan goobaha caadiga iyo weliba kuwa dhijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta ee wa- ee waa wax ka horta- waa ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirka kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horseeday inay markaasi noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin ee kala gedisan iyo kuwo kale oo loogu faafin doono warbaahinta caadiga iyo aaladaha dijitaalka ee kala duwan si ay u daawadaan dadka kala duwan oo ku jiraan kuwa dadka aada ugu nugul ama la kulmaan fariimaha ujeedada tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeysi hal- hal- halkudhigu wuxuu yahay shirkadda bref waxay ku leedahay ukiona kitu haddaad aragta wax shay ah sh- waa inaad soo sheegtaa haddii marka dabcan hakuna dini ama dini ambayo inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu okaona ugaidi haya ni mavazi tu waxaa sidoo kale kule tafa- dabcan tafa- tafuta elimu ebuka ugaidi cilmiga raadsan kartaa laakiin xagjirnimada waa inaad ka fogaataa ood ka dheerataa tuimaarishe umoja aan ka wada shaqeyno ee dabcan midnimada dhexdeenna dhegeysta tumayreshe uu salaama sidoo kale aan ka shaqeyno dag- nabadgelyada si aan horumar ku gaarno ama kuwa maendeleo tujivunie uhuru wa dini aan sidoo kale ku faano diinnimadeenna ama diin qof waliba diintiisa inuu ku faananaho waa muhiim saaxibayaal laakiin xagjirnimada waa mid markaasina kala geen karto isku kadili karto dhibaato dhexdeen dhex dhigi karto xagjir ka fogow intaad ka fogaan karta dhegeyste waa tahay dhegeystayaal safaricom iminka waxay ku leedahay telefonkii ma soo qabsatay oo ma ku xaragoonaysaa oo ma ku laafiyoonaysaa tefar- safaricom shirkadani ee telefoonka markaas ay kusoo saartay ee nunion raybro waxaa markaas ku iibsan kartaa labaatan shan maalin weliba fursadan ayaa keliya waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe ama tooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ee two g three g adeegan waxaa markaas la dhaa lipa mudhogo mudhogo micnaheedu tahay in tartartiib qofku iskaga bixin kara adeegan tusaale dhegeysta markaad hayso telefoon casri ah oo internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga fadiyeysan karta waxyaabo badan sida inaa markaas iska barato xirfadaha cusub googolka wax kaga baari karta waxaad sida kula adeegsan karta telefoonka waxa u ade- dab u adeegsan karta inaad guriga kaga soo shaqeysato weliba khaasatan caruurta Eh, guryaha dabcan waa jaamacadaha iyo weliba eh, kolajyada wax kaga bartaa in telefoonkan wax badan uu kaga faa'iidi doono ama ay kaga faa'iidi doonaan u isticmaal tilma- tilmaamaha qarinada ama googolka u isticmaal sawir sidoo kale ku qaado waxaan ku leenahay telefoonka waxyaalo fara badan iyo qofka ka bedeli kara noloshiisa weliba gabdhaha qaybta youtube-ka wax ka baran karaan weliba qaybta cuno karista iyo sidoo kale isqo- isqo- isqorxinta cilaan saarka iyo sidoo kale raqaanka waxaa sidaas oo qof waliba laga doonaya in wax badan uu ka faa'idaysto oo ka barto intuu telefoonka uu gacanta ku haysto macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxaa micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'idaysan doonto wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana sida ugu dhaqsiyaha badan halkaas aad ku aad kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi fursad markaasi kuu sinaysa inaad si tartiib iskaga bixiso haddii aad fursadan he- haysanin iyo inaad hesho waxay micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonka casriga haddaba qorac sidii markaasi dunida oola jahan qaado ogana faa'iidayso xidig shan afar afar afar gees ama star five four four four hash kadibna xolo dhibaa mudhooga mudhooga dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybere ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal waxaad maqlayseen fa- dabcan fariimaha kala duwan iyo weliba in markaas lagaa jaahil bixiyo qofka shaqsiga sababta uu codeynayo iyadoo gobolka waqooyibari dabcan aada loogu tilmaamay dadka inaysan usoo bixin waqtiyada markaasi codadka ay dhiibanayaan waxaana taasi sas ku riday mise sas ay ka qaadeen kadib markii dadka ay soo doortaan ay waxbaysan u qabanin oona sidoo kale ay ka qashi dhaceen haddaba sidee markaasi looga baahan yahay in aad u heliso gobolka adigoo xitaa qofka uusan waxba uusan kuu qabanaynin laakiin hala la arko tirada iyo gobolka ay dhan yihiin waxaa laga yaabaa tirada markaasi ee hadda sida gobolka waqooyibari lagu tilmaamo inay yihiin kuwa toddoba boqol oo kun waa toddoba boqol oo kun oo codbixiyaal ah in halkaas ay joogaan gobolka waqooyi bari laakiin waxaa laga yaabaa afar boqol oo kun inay codeeyaan halka saddex boqol oo kunna aysan codeynin waa dhibaatada ugu weyn dhegeystayaal oo hadda haysato dhe- maxaa dhe- maxaa keenay waa waxyaalaha qofka saska ku ridayo oo sidoo kale ka qashi dhacayo qofka nidaamka iyo dastuuriga laga doonayo qofka in uu markaasi u hogaansamo oo sidoo kalena doorashada uu ka qayb qaato haddaba sidee markaasi lagaa doonaya saaxiib in aad markaasi fariintaasi aad u qaadato sidaad ku maqlayseen faahfaahinada kala duwan oo maxamed axmed waa dabcan maxamed caamir uu bixinaya dhegeyste haddaba bal ina soo baco noo sheeg eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan maxay tahay sababta ay u qashi dhacayaan maxay tahay sababta sidoo kale gobolka qoybar aysan isku soo saarin tirada rasmiga ee saxda ah soo dhow walaalku salaamaya magacaaga halkaa ku sugan tahay halo star f m
halo waa ku salaama walaal magacaaga
magacayga waa daawud khaliif oo la beeraya daawud waan ku salaamaya soo dhowow waad la socotay barnaamijkan filayaa
salaam wallahi caleyh barnaamijkan waa ila socday weligood waxaan alla ku mahadinayaa inuu ii galay oon sida aan oga jawaabo aan u helay haye
waxaan ku sheegayaa arrinkan aad soo dhiibteen horta waa arrin aada u qiimo badan waa sax
waxaa jira ninka weyn wax badanoo uu ogsoon yahay baa jira faham badan guux badan baa iga dhex yeeray anigu naftiga markaan hadafkiina hadda maqlay Mhm.
waxaan garanayaa meesha ka soo baxay haye
ninkan yar ee walaalkan inay hadlaya xaamir wuu mahadsan yahay ilaahay qalbiga ha u furo allahana liibaano laakiin waxaa meesha ku jira Mhm.
waktiga marka la gaaro qiyaamaha uu soo dhow yahay waxaa la yidhi inta kurka eh kelibay diinta iskugu imaan waa sax inta madaxa eh keli qalbiga ma jirto Mhm.
waa sheegooyinka qiyaamaha ay ka midka yihiin Mhm.
hadalka haddaan soo gargaabiyo laba hadal oo midna safarka hore uu inta fadhiista uu sheegay midna ku maanta aan rabaa inaan ka jawaabo haye
mid wuxuu ahaa annaga waan yarnahay oo faa'iide ma lihin oo waxsaasu kenya ka she- yuu yuu yarka sheegay Mhm.
ninkaygu leegiya khayr allah siiye waan yarnahay faa'iidana ma lihin hadduu yidhi horta waxaan arkaa meesha annaga wax naga faa'iido badan kenya uusan jirin waa sax
dhul bilaaran oo cadow ku dadban baan leenahay
Daba- cadow oo dhan dhinacaana dabcan hadalkaasi marka wuxuu ula jeeday eh, siyaasiyiinta inay markaasi wax faa'iido lahayn oo uu la jeeday inuu ka so gab- gobol ahaan eh, ayaga heerka ay gaarsiiyeen
maya wuxuu yidhi kenyana ma qiimaynayso tiradana la yardu waxa uu saa u sheegay haddee eh, dabcan wuxuu ula jeeday eh, qa- heerkaas waxaa gaarsiiyeen in siyaasiyiinta gobolka ka soo jeedaan uu sheegay in maqaamka eh, ayaga gobolka inuu gaaro
ka gudub hadda taas waa meeshan kuwadoo dhan ba adiga iga joojiya waxaa hadda midda hadda maanta socoto wuxuu sheegay Ah, ah.
wuxuu yidhi ninka culummadan xaqa sheegaynin iyo ninka siyaasiga oon xaqa ka talinaynin iyo ninka odayga oon xaqa samaynin waxaan rabaa taa inaan uga jawaabo haye baryahan waxaa jirtaa Ah.
ama waxaa jiri jirtay Aha.
soomaalida qoos qoos intay u kala fadhiisato Aha.
maamulkeedii horee dheeraa waan soo gargaabini Mhm.
nin oday ay soo dooran jirtay sax ninkaa cilmi ma lahayn Mhm.
haddana cilmi qaade buu lahaa diinta muslimku ninkaa ku talin jiray diinta muslimka xilmi ka horeeya wax lagu qabsadana ma laha ninkaa asaga suu wax u soo maamuli jiray bal dib u baara dib u baar ninkaadan yaroo le odayaasha wax dhuminayaan dib u baar oo dabcan hadda wax maanta waxaa la taagan yahay wiilkeyga oo soddon jira koofiyad loo geliyey haye
ninka siyaasiga isagu usoo socda kaa soddon jirka ee jiifka uu ka soo dhiciyay Mhm, asagoo isticmaali oo lacag u dhiibi mhm, nimankan odayaal uu hadda ku tilmaamayo waa kaaqlayaal odayaal mee kaaqlayaashaasi u yeeli oo Mhm.
dadka baainayaan mhm, waxaa fiican waxaan ugu imaadee teen kaga baxnaa ama suuq ku imaaday in dib loo fiiriyo mhm,
dhibaatada annagana haysata waxaa weeye dhinaca annagan cadow oo dhan baan ku dudanahay kenya bushman baan u nahay gaad baan u nahay habeen iyo dhalaalba kenya waxaan ka ilaalinaa xolka iyo dhibaatada wixii soo socota annagu nagu danaa oo nagu dhaxaa annagaa ka hortagnaa noocaan kaga hortagnabo dadkaas soomaaliya saa u dhibahay meeshan wax imaan lahaayeen annagaa ku dadban kenya faa'iidaan u leenahay hilibka waddanka lagu cuno kenya annagaa dhaqaalaynaa xaaji daawud hadda marka aalada faa'iida ohnama gobolka muxuusaa ugu yaallo abaarta xoolaha ay u dhammaanayaan Had- oo yaa haddaa leeda faa'iide iyo wax baan gobolka u haynaa maxaa dhibkan iyo dhibaatadan iyo qaxan iyo kuleeladan maxay gobolka uga jiraan wadda la-aantan biyo la-aantan ma- maxaa gaarsiinaya marka waa wax meel kale nagaga imaanaya Ma- Ama dadka intee- xataa intee kaaga- leysma waa dhibaato diin intee aan ka ka- tagna ka socoto weysaan.
intee kaaga imaanaysa wad- Maanta kale.
wadda la-aanti- Laakiin kenyadan kalaan faa'iido u haynaa annaga xadow baan kaga dad haa marka inaga f- dad kale marka waxaa ula jeedaa dad kale aan faa'iido hayn anaga faa'iido iskuma hayn
annaga faa'iido iskuma hayno yani wiilka hadalkiisi waan weli raaxaya kenya faa'iido nooma aragtada uu leeyahay ha haye
asagaa la doonayo inuu ka doodo faa'iidadaanada tuso horta maqal meeshiisii waa habaarkii buu ku jiraa oo asaga ishaabaare uu yidhi ninka wax bartay ee xaqa aan sheegaynin mhm waxaa lagaa rabaa kenya markay kuu arki wayso inaad adi ka dhaadhiciso oo aad tusto aan inaan faa'iido badan hayo Waa tahay.
Waddankayga tirada ko waxaa kaloo jira tibaanahan hadda la sheegay dadka annaga haddaad fiiriso guri hadda igu dhow maamadoodaa joogtaa wa- maxal kale ku dhalatay aabbaheed qabrigiisa wuu noo muuqdaa weligeed tibaana ma qaadanin maxaa dadka anaga baadiyi ku weynaade dadka lixdan jirka iyo toddobaatan jirka iyo konton iyo shan jirka iyo haddayba bilcaan tahay maba lahaba kibaandihii hadday qaadato wuu ka dhumay meelay u doonatana ma garanayso Ay, haddii kale way yarasana weynaysaa gugaadi oo oo labaatan buu gaaray iska nuqaadi buu leeyay war anigaa dhalay labaatan ha gaaree xooluhuu la jiray waxa qiisin doodii ma laha asagan hadlaya ayaa ka mid ah wixii xaqa aanan doodaynin hadduu ishabaariyo haddii kalaba waa tahay daawud aad baa umahadsan tahay cigaha kale qadka telefoonkaasina soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu salaad haye wasal abdiraxmaan gaarkaas wacaye aad iyo aad
waan ku salaamay marka horeysa adiga dhegeystayaasha dhamaan shukran
Eh, horta waxa way horta nin walba inuu maaragtay oo maaragtay gurigiisa inuu doorto horta xaq buu leeyahay aad iyo aad
marka waxa way horta haddii mataqaana aad tirahdo qofkan waxbaba nooma qabanaya mid kastaba waxa waye waxba nooma qabanaya haddaad tirahdo oo kuraha aad meel iska dhigato horta laba dhibaato ka imaanay Mhm.
horta waxa waaye wadanka naftankiisa waxa waaye meesha kuraha laga sidaa cadada waa lagu xisaabtama oo haddana maaragtay waxa waaye waa waa xisaab baa ku jirtaa meesha in laga xisaabtamaya in meesha kuri badan uu kasoo dhacay ma garat waa sax
haddii kuriba laga ridayna hata maba lagugu xisaabtamaya ma garat Mhm.
midda labaadna hadee waxa waaye horta qofka adiga aad rabto waa inaad bedeshaa haddaadba kuru ridin qofki adiga aad aad diidaysa si aad ku bedeli karta malaha ma garat Mhm.
waa inaad bedeshaa qofka maaragtay adiga kurihii maaragtay kurahan baa lagu bedeli karaa Mhm.
marka in la yidhaahdo ma aha macnaha qof wax noo qabana ma lehe kuro ma ridayna horta waa qalab sax
marka waxaa loo baahan yahay in kuraha la rido oo nin walba codkiisa uu dhiibto cid oo walba ay soo maaragtay baxdo.
ha oo tiradiina ay soo baxdo Mhm.
adigana qofkii aad maaragtay rabto inaad iska bedesho aad iska bedeshid ma garat Mhm.
qof kastaba ha noqdo maaragtay ilaa heer madaxweyne ilaa iyo maaragtay heer m c ma garat Mhm.
marka horta dadka waxaan u boorinay horta inay la baxaan teeda kale waxaa wax faa'iido iyo faa'iido la-aanba ee dowladda waxaa waaye iyada maaragtay qaybteeda horta way ka imaataa oo wixii qayb ahoo wadankan uu leeyahay maaragtay Mhm.
wax alla wixii qayb ahaan mataqaana wadankan uu leeyahay horta way noo soo baxaan ma garat sax
annagun baa isqaldi haynaa sooma Mhm.
annagun baa nalaga rabaa xisaabtankii iyo maaragtay wixii naga maqan inaan annaga dhexdahayna isu raadsan saa ila taani Mhm.
wixii dawladda looga maqana madaxdii aan dooranay unbaa mataqaana ay ku maqan yihiin soma- maarata ayaga inay inay soo dhiciyaan
inay soo dhiciyaan wixii naga maqan nimankaas aan dooranayo loo baahan inay soo dhiciyaan salaad saaxiib aad baad umahadsan tahay Ah, waan ku salaamay marka hore.
shukran aad baad umahadsan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal adaa u dambeeya haye السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومخاف هذا قنطرة كاسة وعي soo dhow hal daqiiqa haysataa mukhtaar haye
هذا سلامتي وكيلينك وعنيها غنى معلمتي ومسلمين haye
والإنت حسين aad iyo aad
إن داعي إذا ونوفر سيارة أخذ الجنة الله ينكو شيء amiin
قلت عدان عدان برنامج قلت له aha
waxaan dhihi karaa dembi endiyaasha dembi ma walaalo yaa leh
odayaasha maalqabeyntaa iska leh haye
waxay ku leeyihiin mhm
wiilisha baakisamigaayeen oo dhaxdooda lagu beeraay mhm
wiil fiican aan loo soo beeraay haye
ninkaa jira aa wiil aa ninkeesana haye
dhulka afkeena waxaad leeyahay adigana wax cun anigana aan wax cun haye
dadkayga daseeri waasi waa waa waa kuridaa markaas baa kuridaa haye
hadda waa dhaad aha
lixdijiraan ee belashaan qabaa ee nin oo oo
haye waan ka xumaayay dhegeystayaasi waxaan umaleyaa qadka waana uu ka baxay eh, inta yar oo waqti inoo saartay inuu soo beegsan doonaan filayaa En, dabcan waxa uu soo waday laakiin qadka waxaan umaleyaa credit-kii ama lacagtii ka dhamaatay Eh, Hello.
walaal soo dhowow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حسين خليل سيد سوري جرير.
وصاحب أيه
ابو مدان uguda galo kaaka barnaamijka horta wax laga hadlaya waxaa umalin dhanka doorashada iyo dhanka yani wax qabashada saba aada iyo aad laakiin eh, qofka dadka shacabka maxaysan usoo bixin waqtiga doorashada sababta maxay tahay ugu weyn
waxaa weeye nin horta dadka ugu daalay oo inta doorasho ay dhaceysay hadda horta tanaynta wax ay maanta ka daran tahaba ma laha sida ay tahay abaar tanaynta oo dalka lagu fafiyey ninba meel iska aaday dadkii horta kuula ridi lahaa maanta ruux ba lagama hayabo haye
waayo inta janaalo marow baa la gudbay inta webi waaso dhinacaasa loo gudbay wadeer baa la aaday wax yaroo tuulo tuulooyinka iyo magaalooyinka kusoo haray unbay joogaan dadkii baadiyaha jooga xoolo dhaqatada ahaa abaarihii ba horta saa u kala fogeeyeenoo bardhadheer iyo ambalaasa loo kacay horta kuuraha sida uu usoo bixay siyaasa og badan oo dadkanaganaita soomaalida ee shaambooyin ma laho shaambooyinkiisa waa un xoolaha isguulihii baaba cidde eh marka waxa ugu badan ee kuurahanitu uu u dhacaynin ee dadka iskugu soo baxaynin wacyigelin kasta haddaad wacyigeliso wadanka abaaraa ka jiraan oomanaa ka jira daaq la-aan baa ka jirta dadka marka xoolo dhaqatada ahaa wuu iska guuro waa dad iska reer guura
dadka xoolo dhaqatada keliya ma ahan Eh, sababta maxay tahay En, dadka waxaa leeyahay en, gobolka waqooyi bari is- is- ma soo baxaan markii doorashada la gaaro waxaa lagu sheegay toddoba boqol oo kun inuu gobolka waqooyi bari mandheero wajeer iyo gaarisa toddoba boqol oo kun ay yihiin waa dad aada u tiro badan haddana dadki waxaa leeyahay afar boqol oo kun bis inay soo baxaan oo saddex boqol saas ay ku baaba'do marka wax walba ma awaaraan dhahaynaa marka
abaaraha meel kasta horta abaarta markii lagu leeyahay abaarta wadanka ka dhac markii lagu leeyahay beledkana haatee way geli
marka waxaa leedahay marka abaar o- oo dee s- doorashooyinka hore marka abaara lagu jiray miya xitaa
horta middan iyo middi ka horreysay oo abaar baa lagu jira sidanoo dadka u maqnaa wixii kas kasii horreeyana dadka waxaan u malayn oo xitaa kuwa magaalada xitaa kuwa da- dabcan eh, reer guuraha hadda maba la xisaabsado oo sida qaar ay sheegaan oo dadkaas dad xoolahooda meelaha etoobiya iyo soomaaliya la aadaan laakiin dadka gudaha dad- dadka gudaha jooga ay marka ma abaartii iyo wixiiba ayagana dadkaasay raacaan
aaho sabab ay ku raacayin baa jirtaa dadkan hadda annaga markaan eh, waqooyigan aan nahay oo kenya aan ka xisaabsannahay laakiin waxaan kuu sheegi ninka magaalada fadhiya waa ku baadiyahaasita oo ay xoolo u jiraan dadka shaambaha guleeyahay oo shaambada uu falanayo waa la dhihi lahaa kuuraha sida suu ku baaqan karaa laakiin nin cunug iskuul ugu jiro oo waxaa jirta asagii duqdoo meel la fadhiya ilmaha iskuulka ku beelanaya oo ku fiirsan biil kale ma haysto biilka wuxuu uga imaanaya xoolahaas intuu duurka jiraan buu ka imaan marka maxaa Waxaan leeyahay intuu iska- hadda- marka maxaa iskaga xiran marka in qofka intuu goobta tego codka uu soo rito uu soo noqdo iyo biilkaasi yaaba ka joog eh, walaal yaaba ka joogi horta wax joogi baaba jirinba cunug ayaa dadka kabaandhadii goosta yaa al aankan hataa kabaandhadiisa aan lahaynin oo intaasoo kabaandha yaa iska maqan ma waxaad arki kartaa laba tiriboo kabaandha la goosto kabaandha aan soo bixin kuurihii wixii aad ku goosan lahayd kabaandha ahayd kabaandhada haddaad haynin kuura ma ma goosan inta kuuraha ahay lahayd balkagoo dadweynahan hadda kala babaxay oo duurka aaday xoola dhaqatada ka goo maxaa soo haray wax yaraa soo haray wixii soo harana maanta iimaan bax xun ba imaado dadka inuu kuuri ridi doonin baan u- ayaan u malaynaya oo nin kasta xoolihiisi buu iska raacanaya wax shaamba horta cunada jirta laakiin xoolihii baa lagu mashquulsan yahay. haye dadkii magaalada joogay meel alla meesha xoolaha ay jireen baa loo qaato bigi bigi iyo taxi loo qaato xoolihii baa la dhex socdaa wax dib usoo noqon maba arkaysid waayo dadka caano ma haysto camboga ma haysto xaggee lagu noolaa
xuseen filir aad baad mahadsan tahay aad baa mahadsan halkan igu noolaan buudha dhegeystaha qadka u dambe aan siinaya fursadda السلام عليكم walaal wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hal daqiiqa haystaa inoo soo koob fadlan adoo mahadsan والله أنا كنت أوجه لك هاي تنارفة soo dhow haye
في سبقة نير ha
وهذا وفرت وحرية وحلا من موجود haye
كنت أنا مرتين كل شيء ha واحد جورة إيه واحد مال آدي إيه بس واحد جورة أنت جورة أنت كان وايد سهري haye لا ما هو ورثين haye كم الحاضر راح ما هو ورث ما هو جرت ha بس هو ورثين هرت haye
ما أنت كنت هرت mhm وحباي يقوم واسع haye برد ما كنت هرت haye وحباي يقوم واسع صح شن بلو شن بلو شرط لما حلال هو شن بري صح سنة كي هرت شن تسنة وعاش مع سنة فات شن بري waa sax
ما أنت كان دورت عبي مو قوانين كيسة أنت دورت عبي مو قوانين ما عجز ما عجز waa cajistay ninka hadda maal algey aad ordo waxba kuu qabanaynin aha beridan maxaa ku geli waraabi maxaad ugu khasaarin haye waraabi maxaad u khasaarin maxaad ugu khasaarin haye war wadanka iska dhisa hadda waa wadankiini oo bal saas bal xornimo iyo wax ku wadanka iska dhisa waa gooni haye wadanka waa kiini bal iska dhisa waa gooni haye laakiin horada waa nin wax qabani hayo mhm ama shacabka ahaan noqdo ma kii magaalo joogo kii miid joogay kii awaara kii aaran ku jiro wax u qabani hayo mhm walow ma jiro Mhm.
waxaa quraa loo ridi laahay waa midaas sax
ma ogi wax hadda anaga hadda inkastoo awaara waa allaha laakiin guuba girgirkida fadhimaa kuuraha waa maan maridin iyo markidaasi markidaanna dhow ah ma ogi hadda wax qabad la-aan baa wax loo ridi la-ay ma ogi aha
geedi geedi ma jiro oo awaara habad caane awaar kasii daran tale maraa kuura loo ridi jire aha
waxqabadku waa xun waxqabadku waa xun taas ayaa taa awgeed aa keenaysa maxaan kaloo hadda ku igula talin lahaa adeeg waa ridma idin mase ridma idin waa inaad ridaa waa inaan ridaa soo ma ah aad iyo aad ha waa ridi laakiin waalow faataxa aan ku marnaa nin wax qabta in ilaahay noo soo geliyo aamiin shukran saaxib haa waa ku salaa aad afsaan kaa qaad saaxiibkaasi uu mahadsan yahay dhanka tanaarifa iga soo wacay uu ku mahadsan yihin dhammaan dhegeystayaashii kasii horeeyeen eh, cabdisalaad cabdiraxmaan iyo sidoo kale daawuud khaliif iyo xuseen falliir saacadii ka qayb qaateen iyo dhegeystayi naga soo wacay eh, b- een, dhankaas iyo bandheera een, ugaaskii duqi aad bay u mahadsan yihin saaxiibadaasi aad baan u mahadsan intihiin saaxiibayaal beri aynoo ballan ah hadduu iba ah, raalli ka noqdo inta ka hore sidaasi nabadgelyo shukran shukran wa shukran jaziila dhammaantiin
cajabay carfo